assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaalaad oo isna kooxda la socotay sideetan buu ka bixiyey dhammaantood dadkii asrada ahawn ama maxaabiista ahaa ama hantaan laga qaaday ama bacdulasra waxaa la tilmaamay ilaa afartan waqiyadood oo keliya in laga qaaday wixii aan hanti haysan ee waxgaranayeyna waxaa lagu faray inay wax baraan dadka muslimiintaasaa wax loo qoriyo wax loo akriyo aqoonin markaynu ku noqono khanaa'imtii ama xoolihii la helay ee gaalada laga dhacsaday iyada sharci hore kama oolin haniimada iyo qaabka loo qaybinayo waxaa markaa ka dhacay waxooga hadala walidaalik ayaa xadiidka uu warinayo saxiixa uu warinayo cubaadat bnu samit ba wuxuu leeyahy nebigaanu la soo baxnay calayhi salaatu wasalaam dabeetana waxaanu shaahidnay ama waxaanu ka qayb galnay macrakadii beder labadii kooxood markay kulmeenna ilaahay wuxuu jebiyey buu yidhi cadowgayagii dabeeta saxaabadii waxay noqotay buu leeyahy markii gaaladu jabtay saddex qaybood olo ku daba dhacday ciddii jabtay oo dabagashay oo eryeysay oo seefta kasii dharginaysay iyo qolo wixii ay ka tageen ee alaaba ee haniimaha ururinaysay oo soo gurtay iyo qolo nebiga ku hadhay calayhi salaatu wasalaam oo ilaalinaysay oo ka cabsi qabtay in gaado iyo uxun ay soo noqdaan oo markaasi ay nebiga calayhi salaatu wasalaam dib usoo weeraraan saddexdaa kooxood bay u qaybsameen kooxyadu dirirtii bay sii waday oo nimankan sii yaacaya ayay la dabagaleen seefta kooxna waxay ku mashquushay wixii ay ka yaaceen xoolihii iyo hantidii iyo wixii nimanku niman kibrey ahaayeen oo lahaaba inaynu meesha fadhina maalmo wax ku cuqalaannaa buuqeenna iyo qayladeenna carabi maqashaaye wixii ay hanti ka yaaceen ayay ururinayeen kooxina waxay ku soo hadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo ilaalinaya ilaa iyo ay habeennimadii gaadhay markaa maalintii oo dhan dagaalkaa iyo waxaasaa socday habeennimadii bay gaadhay habeenkii markii la gaadhay laysu wada yimi ay qoladii xoolaa urursatay waxay idhaahdeen anagu annagaa waxaan soo gurannay oo dee nin waliba wuxuu soo qaatuun buu leeyahay cidina lama laha wixii aanu hanti soo qaadnay cid aan wax ka siinayna naxnu xawaynaaha wa jamacnaaha falaysa liaxadin fiiha nasiib bay idhahdeen annagaa soo urursannay oo soo dhacsannay cidna wax naguma laha kuwii cadowga dabagalayna waxay dhahdeen lastum biaxaqan biha mina noogama xaq badnidin bay leeyihin fanaxnu nafaynaa canha alcaduwa wahazamnaahu markaa gurayseen raggii seefta idinla dul taagnaaban onala sii firdhinayna oo waanu idinka sii erinay noogama xaq badnidin inay yeelataan qoladii nebiga ku hadhay waxay leeyihiin annaguna ilaahay rasuulkiisaanu ururinayna waanu uga cabsanay in yani marka xoolaa ururaysa ilahay rasuulkiisaanu ilaalinayna waanu uga cabsanay in cadowgu uu ku soo baxo markaa kanban anana ku mashquulsanayn waxaa la ydhaha waxoogaa muranaa qadiyadata ka dhacay murankaa dabadeed baa ilaahay qur'aan soo dejiyey markaasuu kaga warramayo masaladan iyo xukunkeeda yasaluunaka can ilanfaal qul ilanfaalu lilahi wrasuul fattaquu llaha waaslixuu data baynikum baa ilaha yidhi ilahay baa qur'aan samada ka soo dejiyey le yasaluunaka can ilanfaal waxay ku weydiinayaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala anfaalku waa khanaa'imtii xoolihii bay warkeeda ku weydiinayaan iyo saa laga yeelayo qul ilanfaalu lilahi wrasuul ilahay baa wuxuu yihi markaa war haniimada dhammaanteed ba alliya rasuul baa iska leh gacanta ka qaada shaqo kuma lihidin ee idinku fataquu llah alla ka cabsada baa layidhi oo waaslixuu daata baynikum oo suubiyo hagaajiya waxa dhexdiinaa baa ilahay yihi subxaana wa tacala idinka shaqada laydin diray waa taasiye saa yeela ba alla leeyahy subxaana wa tacaala idan markuu qur-aanku soo degay ee nusuustani soo degtay oo loo tilmaamayo inay masaa'ilkan ka hadhaan waa ka hadheen saxaabadu muran kastooo dhaca waxay ahaayeen dad waqaafiinah cala alkitaabi wasunna ilaah iyo rasuulkiisu hadday wax xukumaan aan warka daba keenin oo waa ka ilaahay ku tilmaamaya qur-aanka wamaa kana limu'minin walaa mu'mina inaan gabadh iyo nin mu'mina midnaba aanu u cuntamin oo u sugnayn wax khiyaro la ydhaahdo iyo doorasho haddii ilaahay iyo rasuulkiisu ay xukumaan inaanay wax dambe oo laga daba odhan karaa aanay jirin sidaa awgeed ilahay wuxuu ihi fattaqu llaha waasilixuu daata baynikum sidiiba xoolihii oo dhacan gacanta lagaga qaaday laakiin waxaa kaloo la soo degto oo aayaadkan la sii socotay aayaadka ilaahay ku tilmaamaya waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumusa walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiina wabni sabiil aayaadka alla ku tilmaamaya subxaana wa tacaala wax allaaliyo waxaa haniimo soo heshaan khumus ilaah iyo rasuulkiisaa leh iyo kuwa qaraabada u saaxiibka ah agoonta iyo masaakiinta iyo ibni sabiilka kooxdaasaa khumus leh arbacatu akhmaadka kalena yani shan meelood marka loo qaybiyo meel ahaan qoladaasaa leh afarta kalena waxaa leh dadkii dagaalamay nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu u qaybiyey dadkii dagaalamay ayuu si siman u qaybiyey kii waxeriyey iyo kii nebiga la sii joogay iyo kii see ururiyeyba si siman ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu qaybiyey si aafaarta saxiixay tilmaamayso markii uu ka saaray khumuskaas aayaddu ay sheegayso waxay kaloo culimadu wariyaan in iyadana uu nebigu sagaal nin oo aan dagaalka ka qayb gelin inuu ka qayb geliyo haniimadaasi sagaalkan nin waxaa la yidhaha iyagoo ahlulacdaar bay haayeen sababo qaaruu nebigu shaqo u diray oo shaqadaas lagaga reebay dagaalka oo masalan waxaa ka mid ahaa cuthmaan ibnu cafaan oo kale waxaa xanuunsatay haweentii uu qabay ruqiya bintu mustafa calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam inantu dhagaa ruqiya la odhan jiray ayaa xanuunsatay inantaasi oo cismaan qabay dabeetna nebigu wuxuu ku yidhi ku had gabadha tan oo maadaama ay bugto waxaabay geeriyootay markii dagaalka laga soo noqdayna waabay geeriyootay waxaa ka mid aha rag markii dhexda la soo socdayo meelahaasi nabaro iyo kusuuri ay soo gaadhay oo dhibaata ay ku dhacday sagaal nin bay markaas sheegaan culamaai taariikh oo aan iyagu waqcada xaadirin laakiin asbaab daraaddeed u hadhay ee dagaalka ka qayb geli lahaa kooxdaasi waxaa la yidhahdaa haniimooyinka iyaga waa lagu daray mar allaaliya markii ay caddaatay ilaahi subxaana watacaala siduu wax u kala xukumay iyo sida wax loo qaybinayna dadkii ilaahay taacadiisa ay usoo noqdeen khilaafka dhammaantiina waa dhammaaday shaniga ama arrinka dadka muslimiintiina mar kastoo ilahay rasuulkiisu uu xukumo halkaas bay ka taagnaayeen asafraa meel la yidhaahdo markii lasoo noqday madiine lagu sii socday dhexda lasii socdana waxay ahayd meesha haniimada lagu qaybiyey dabeetana wuxuu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam zayd ibnu xaarisa si magaaladii madiine uu tago ugu bushaareeyo in muslimiintii guulaysatay laakiin wararku waxaanu nihi xagga maka warkii tegayna war adag buu noqdo reer maka waynagii shalay ka tilmaamaynay ninkii wuxuu ku hadlayey safwan ibnu umaya xagga madiine lafteedu wax loo qaadan waaye buu noqday oo dee war la filayey muu ahayn saa daraaddeed zayd ibnu saabit markuu yimi oo uu bushaaradii sheegayo ay muslimiintii farxeen laakiin farax haddana uu shaki ku yaro jiro aan weli si fiican loo yaqiinsanayn buu ahaa ilaa iyo usama usamata ibnu zayd ibnu xarisa saxaabigan warka sida ilankiisi way usama ilaa iyo uu leeyahy fa wallahi ma sadaqtu xataa ra'ayna lusara ilaa iyo laysmaba rumaysanin ilaa iyo la arkay maxaabiistii oo lawada mooyaane iyo dadkii lasoo qabqabto la arkay mooyaane waaba hore loo rumaysan kari waayo markaas baa dadku ay aad u yaabeen iyagoo faraxsan oo la yaaban ma nimankii quraysheed baa maanta sidan loo galayo sidaa u jabay oo sanaadiida quraysh raggii ugu waaweynaa toddobaataneeye aan baan midba laga haynin oo geeriyooday iyo toddobaatan maxbuusnimo lagu wado aad bay ula yaabeen dahshada dadka ku dhacday waxaad ka garanaysaa qisadoo saxiixaa dhegayso waxaa la yidhahdaa umm lmu'miniin zawda zawda oo ah haweentuu nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam ayaa markay aragtay quraysh odayadeediioo labada gacmood ba xidxidhan yihiin oo la wado ayay ishayn kari weyday waxay la hadashay ba la yidhi abayaziid abayaziid ninkii la odhan jiray waa suhayl ibnu camar suhayl ibnu camar waa nin saxaabi ahaa laakiin markaan gaal bu ahaa suhayl ibnu camar markaa waxaa lagu tilmaamo khaiibu quraysh buu ahaa jiray waa ninka ugu aftahansan ba la yidhi quraysh qurayshi markay meel damacda inay ka hadasho ninka u hadli jiray ayuu ahaan jiray suhayl ibn camar waa ninkay qurayshi usoo diratayna sulxu xudaybiya inuu nebiga la gala calayhi salaatu wasalaam waa ninkii sulxu xudaybiya xagga gaalada ka soo jeeday ee sulxiga gelayay sauda waxay aragtay markaasi suhayl oo labada gacmood inta luqunta loogu xidhay la wado oo maxmuus ah dabeetna way tahan kari weyda waxay tidhi abaa yaziid acطaytum biaydiikum alaamutum kiraama bay ku tidhi ma gacmaha dhigateen ilaa intii luqunta laydinka xidhayay war maad si fiican u dhibatid bay ku tidhi marka intay tahan kari weyday yani dhimashaa kuu dhaantay in sidan lagu soo xidhxidhe maad geeriyoosid bay sawda ku tidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maqlaya wuxuu ku yidhi على الله وعلى رسوله أي تؤلبين على الله وعلى رسوله نما إلهي رسولك يسعدك كدرك تأوكي النبي عليه الصلاة والسلام أولا تشوفي مركو عكي سيودا وين رايكو هرليسو أيوعد إنما إلهي رسولك يسعد أيها ضدك كسو دريسا مركا سواحي تري يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت إلهي رسولك يسعد والله نفسه ismaan garani waxaan ku hadlay waan itayn kari waayay bay tii marka akuun odaygii dhamaayaaba yaziido luqunta gacmaha loogu xidho meesha la wado markaan arkay wax allaaliya waxaan ku hadlayba ma garanayn bay leedahay idan waxaad ka garanaysaa dahshada dadka ku dhacday xataa umma almu'miniin ay tayn kari weydo oo tidhaahdo war maa si fiican isaga dhibataan inta sidan laydin soo hogaaminaya yacni jab aan la arag ama jab aan la filayn yacni jababka qaar baa ah wax aad filaysa haddii lagaa guulaysan inta lagaa guulaysan karaa intay tahay ee ciidan ku nin ah oo fursaantoodii iyo raggoodii oo dhan watay oo soo diyaargaroobo waxaasoo farasa watiyo waxaasoo awra in toddobaatanna la dilo toddobaatanna la qabqabto oo dadka sidaa u galena saddex boqol iyo dhowr iyo toban ay tahay dee dadka aragtidoodii inkastoo balaayiga dagaalka ay ka qayb gasho tuntay haddana dadka aragtidoodii un dhowr boqol oo nin inay sidaa ragga kan u galaan waxay noqotay waxaan la filayn ama la qaadan karaynin waa taa ka yeertisay markaa umilmu'miniina sawda inay tidhaahdo intaa gacmaha dhiganayseen maa dhimataan idinkoo sharaf le inay tidhaahdo waxaynu kala soo sheegnay dhexda markii la soo socdaynayna laba nin la dilay nadar ibn alxaris ninka la odhan jiray cuqba ibn abi mucayd aynu dhi iyagu waxay ahaayeen mujrimay alxarb kuwii nebiga dhibi jiray calayhi salaatu wasalaam nadar isaga markii madaxa laga jirayay waxba kamay sheegaan laakiin cuqba talaxumaa qaado haddana cabashu bilaabay markii madaxa laga jirayay ninkii wixii loogaa samaynayey oo aninkanu hi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu uurku jir neefgeela ma dusha ka saarayay ama isku dayay inuu go-a ku baktiya indhahayna abubakar baa dalka kaga soo gaadhay ninkii waxaa samaynayey markii gacanta lagu qabtay uu ishayn kari waayey ilaa uu yidhahdo ya maxamed mal nasibiya ya rasuul allah carruurtii aad ugu ku hadlaynaysaa ilaahay rasuulkiisiiyo annaar buugu jawaabaa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayada abi daawud fi sunan oo isnaad xasana kusoo aroortay tabrani fi lkabiirna kusoo aroortayna rijaalkeeda lagu tilmaamayo rijaal saxiix inay yihin calaa kulli xaal maalintuu waxaan samaynayay ama markuu dhibta geysanayay muu xasuusanayn wuxuu geysanayo ee markii la qabtay unba calaacad iyo tanactanaci ka dhamaatay maxaabiista intii kasoo hadhay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ogolaaday in wuxuu u dardaarmay saxaabadu in la ilaaliyo oo la dhowro xadiis mursala waa kaa kusoo aroorimaya muscab ibnu cumayr walaalkii markii la qabtay abu cusayd waa kii lasoo xidhay dabeetna isagoo maxbuusaa la keenay wuxuu leeyahay nimankii aan u xidhnaa ee asiirka aan u ahaa hado iyo cashaba looma keena buu leeya ilaa iyo khubuskana aanay igu gaar yeelaan madharka timira iyo waxaana iyagaa cuna dardaaranku nebigu u dardaarmay uu ku yidhi waay maxaabista si fiican ula dhaqmana yani maxbuusku buu leeyahay reerka raashinka iyo odayada loo soo dhigo inta ka macana laysiinaya buu leeya iyaguna timirta iyo waxaasay qaadqaadanaya yani intii ka nafta lahaydba anaa cunayay buu leeyahy ilaahay xad gaadhay buu inaan ka khajilo nimankani siday aniga wax walba igu soo riixayaan inaan cuno faastaxyi faaruddaha fa yurdaa calaya maa yamusaha buu yidhi waan ka xishooday cunnada xaggaygu loo soo wada riixay markaasaan ku celiyaa buu yidhi midna gacantiisa ma gala celiye dib baa laigu soo wada celiyaa buu leeyahy oo anigunba meesha inta kimisa la keenayo waxaasoo dhan anaa cunayay buu leeyahy yani taasina waxay tilmaamaysaa dadka muslimiinta ahi xusnulmucaamala xataa maxaabiista hayeen qaabkay ula dhaqmayeen inay si aada u fiican ay ahayd waana waxaan taariikhda bini aadamka ee dagaalada lagu haynin in dad maxaabiist oo dagaal lagu soo qabtay sidaasa loola dhaqmo oo raarku cunadu cunayo u iska fadilo oo uu iyaga siiyo taarikhda bini aadamka wax lagu arkay maaha waxunbaa lagu hayaa taarikhdaasi islaamiga mawqacadan bederi kastoo dagaal yar ay ahayd marka xajmi ahaan la eego haddana waa dagaalkaasi waqcada hayru macquulka ah yani dhacda lama ilaabaana ka dhigay bale ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamayna se yawma alfurqaan baa ilahay yidhi maalintii kala baxa maalintii xaq iyo baatilku kala baxay ee gal iyo muslimka raadeen ee waa walba la kala saaray baa ilahay ku tilmaamaya subxaana watacaala inay yowmulfurqaan tahayna waxaad ku garan kartaa taariikhda marka la warinayo waa waqo runtii dad badan oo isku reero dhex martay laakiin waxay ku kala tageen ay diinahay waxaa laga yaabaa raggaan aynu leenahay quraysh raggeedii waaweynaydbaa meesha la jiidayay ama dhimanayay kuwa leynayay kuway dhaleen bay ahaayeen saddexda koowaad ee mubaarasada la dhigay cutba shayba iyo weliid weliid walaalkii xagga kalu ka soo jeeda aabihii iyo adeerkii iyo walaalkii meesha lagu dilayo kuwa dilayuu la dhafeeyo uu kasoo dagaalamaya waa meel aad garan karto in labada walaa abu cusayd waa in abnu cumayr muscabna xagguu ka soo jeeda abu cusaydna xagguu kasii jeeda waa meel aad garan karto oo cumar bin alkhaaabna xagguu ka soo jeeda abtigiina xagga kalu ka soo jeeda waa meel aad garan karto abibakar xagguu ka soo jeeda inankiisi cabdiraxmaanna xagga kalu kasii jeeda yani waa family keliya cidday silay in badan markaad eegto laakiin waxaa loo kala baxay diin ilaahay dartii baa loo kala baxo laysu nacay saasi daraaddeed ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay tahay yowm lfurqaan maalintii kala baxa inay tahay oo xaq iyo baatil loo kala baxay walidalik baa raggii mawqifka kan istaagay fi taariikh badriyiin baa la yidhaahdaa ninkaasi waa bedri haddii la yidhahdo yani saxaabada sharaf dheeraadu ku lahaa xataa waxbixinta cumar bin alkhaaab ah ciidanka marka lacagta la siinayo ninka bedriga ah iyo hayru bedrigu isku mushahar may ahaan jirin ama isku abaqa may ahaan jirin cumar agtiisa inkastoo abibakr isagoo odhan jiray anigu muslimiin kala sooci maayo oo isku si waxu wada siin jiray labadii sanadood oo haystay masaa'ilkay cumar iyo abibakr isku khilaafsanaayen bay abibakr cumar agtiisa tobankii sane oo madaxda ahaa bedriga iyo saxaabiga kale isku bitaal may ahayn ama isku meel kamay joogin safaxaatu taarikh yani wax gaaray ka ahaayeen waxaanad ka garan kartaa inaanay isku meel ka joogin waxaa la yidhahdaa dadkii maalinta shahaadada ku qaatay beder waxaa kamid ah xaarisat bnu suraq alasari isagoo wiil yara afariyo tobankii nin ee ku shahaadada qaatay buu kamid ahaa dabeetna waxaa la yidhahdaa hooyadiiba uu timi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow xaarisa halkuu igaga yaalay waad og tahay ee ii sheeg hadduu janno ku jirana iska sabr oo xisaabtade ninkaas hadduu janno galay wain takun ilukra maasna haddii aanu janno ahayn meeshuu u kacayna waxaan yeelaya tilmaam wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wayxak janna waaxida hiya hoog yani wayxak waa kelima la isaga isticmaalo qofka hoog loogama jeedo waa kelmada carabiga iska isticmaali jirtay ma waxaad filaysaa buu ku yidhi janno qura inahaa janaanun kasiira buu nebigu yidhi janno qura meesha ku jira maahe waa jannooyin buu yidhi wainahu fii jannati lfirdows haddana janat lfirdowsa ayuu ku jira idan kuwoodii shahaado qaatay firdowsi lacla ayay u kaceen kuwoodii noolaa waxaad ka garan kartaa kuwo dunuub khatara galay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku cafiyey mujarad inay baderiyiin ahayeen dagaalkii beder nin soo xaadiray inuu ahaa walidalik ma waxaynu xagga dambe ku arki doonaa waqacadii xaaib xaaib ibn abi baltaca waa nin saxaabiya laakiin fatxu maka markii maka la furan doono ayuu warqad diray uu quraysh ugu waramayo inay muslimiinta iyo ciidankoodii soo socdaan warqadaas marka la eego waa warqa khiyaana cudmaa noqon karta yani khaayinnimo weyn lagu tilmaami karo isagu isagoo aan qadiyadda tasaan uga jeedin ujeedo un nimay waxoogaa xoolaa ka dhexeeyeen inuu xoolaa badbaadiyo oo u arkayay yani islaamka iyo diintu inay iska guulaysanayaan intii yarayda xoolahayda xaggeeraay ninkaasi heshiis ku ahaayeen inay u badbaado dabeetana waxaa ka yaabay saxaabadii rag meesha joogay ilaahay rasuulkiisiiyo aan madaxa ka goyna bay dhahan waa munaafiq waxa kaniya warkii uu diray ilaahay baa rasuulka u sheegay muu gaadhin meeshii iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa cid diray waa la soo qabtay waraaqdii marka waa ibidim iscad oo lagu hayo waa red handed waa la hayaana inuu dembiga kan galay warqadii waa la hayaa dabeetana waxay dhahay ilahay rasuulkiisiyo waa munaafiqa kanaan madaxa ka jaro nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam armiyaydan ogeyn inuu bader yahay buu yidhi reer badan inuu yahay lacala allaha alaca cala ahli badri faqaala icmaluu maa shitum faqad wajabat lakum ljanna aw faqad kafartu lakum wax la arkee buu yidhi reer badan oo dhan intaan la taalacday inuu yidhahdo waxaad doontaan sameeya janna helaysaane ama dembigiinaan dhaanfayo yani idan beder ajarkeedu ma aha wax fudud sidaa ogeed ba khiyaana cudmaa kuwii galay ayuu nebigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam ninkaa leediin gacantaa lagu taagaya miyaanad ogeyn inuu beder ka qayb galay mar kalena mid baa yidhi hebel naartuu gelayaa buu yidhi kadabta buu nebigu yidhi laa yadkulaha fainahu shahida badran wlxudaybiya ma beder iyo xudaybiya ninka xaadiray baycatu ridwan iyo beder ninka xaadiray baad waxaa kula hadlaysaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam idan beder ahlulislaam meel hayru caadiya bay ka joogtaa ninka bederiga ama saxaabiga ahlu bederka lagu tilmaamaana waa saxaabigii ama waa kuwii ilaahay gacantooda uu diintan ku dhisay un si kale markaynu u tilmaanto diintani inay istaagto oo waarto oo maanta joogto maalintaa beder haddii lasoo jiido abi jahlila madiine waa geli lahaa waxba kama tageen laakiin fircawn haadiluma ninku alla ku tilmaamay ilahay wuxuu ku tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu abujahl ku sheegay inuu yahay fircawn haadiluma waa ummadda nebi maxamed fircawnkeedii baa ayuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam fircawn haadihi lumma kooxda ilaahay gacantooda ku jebiyey taariikhda meel gaara ayay kaga yaallay waxay keentay waqcadaasi bederi markaas inay mu'miniintu xoog dareemaan waayo waa dagaalkii koowaade ay galaanba waana waqcadii koowaadee gaal iyo muslimu iskaga hor yimaado waxay dareemeen xoog iyo suldadoodii madiini inay adkaato iyo yuhuuddu inay hoosayso ama mushrikiintii meesha la joogtay inkastoo tani ay keentay haddana nimankii yuhuudda ahaa xaqdi badan inay sii qaadeen oo qaar badani mujaahara bilcadaawa cadaawadda ay dib ugu soo dhawaaqeen laakiin waxay kaloo keentay in badan oo kamid ah gaaladii meelahan joogjoogtay ama dadkii hungurigu ka hayay madiina in hungurigooda uu yaraado waxaynu tilmaami doonaa markaasi dhowr qiso oo la tilmaamo midi waa yahuuddii reer banu qanuqaaciyo mawqifkay istaageen midina waa nimankii munaafiqiina waa quraysh iyo mawqifkay istaagtay markaynu eegno madiine iyo mushrikiintii joogtay awal rag badan baa jiray oo islaamka cadaadinayay bale si cadcad ay xataa quraysh waraaqa ugu soo dirayso la soo xidhaysay sida xadiidka bukhaari tilmaamayo cabdillaahi ibnu ubey ninkii la odhan jiray iyo koox ka midi laakiin beder markay dhacday cabdillahi ibnu ubey shalayso intuu meelaha istaagu nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo uu sanka ka qabsan jiro odhan jiray dameerkaaga qurmunkiisa igala fogow iyo majaalistayada ha noogu imanin iyo yacni nin gaalnimadiisu cadday bu ahaa beder markay dhacday laakiin madaxuu hoos u dhigay waxaa arkay inaan sidii hore soconaynin waxaa u muuqatay inaan maanta muslimiintu ahayn maalin afka lagu taagi karo waayo raggii afka taagay halkay mareen buu ogaa sidaasi daraaddeed wuxuu iska qaasay inuu islaamka iska sheegto oo islaamo beder bil dabadeed wakti aan dhammayn ayuu islaamka soo galay laakiin islaam dhaba muu noqone wuxuu noqday inuu dushana ka ashahaato ama safka muslimiinta ku jiro ama salaada la tukado ama caynka hoostana gaalnimadiisa inuu ka wato munaafiqu ahaado waa ninka lagu tilmaamo markaa inuu yahay ra'sulmunaafiqiinka madiine wixii nifaaqa ku dhaqmi jiray waa duqoodii ama waa odaygoodii waa ninkii xaadisatul-ifki iyo bel oo dhan dhigay dhacdooyin badan oo dambe u dhigay waynagu soo noqon doona ninka kan calaa kulli xaal beder dhacdadeedii waxay keentay cabdilaahi inuu caddaysan kari waayo wuxuu shalay caddaysanayay inuu markaasi hoos u dhigo hadalka oo kitaabu nifaaqa ka bilaabmay madiina waawal waxaad moodaysa in lakala inaan dee muslimiintu xoog laga baqo aanay ahayn sidaasi daraaddeed ninka raba ninka raba inuu caarida inuu si muuqda uu caariday laakiin hadda waxaa timi meeshii sultada islaamiga ay jirtay iyo dowladda islaamiga inaan cid heshiis la gashay mooyaane cid si dhaba u caaridi kartaa inaanay jirin markaa inuu bilaabmo nifaaqa baabka ah iyo munaafiqiin inay soo baxdo xaggii kale ee quraysh iyo warkeedii quraysh dadkeedii waaweynaa waasan in badan la dilay riwaayo mursala ayaa waxay sheegaysaa inay qurayshi warkii markuu u tegay sidii aan is adkayno sidaan isi maahe ragii toddobaatana dhibe toddobaatana waa maxaabista aan is adkayno oo markaa yaan loo ooyin gabadh maka ka baroorataa ma jirto iyo islaamba ayay tidhaahdaa soona wixii dhintay oo dhan ha loo aamusa bay idhaahdeen maanta waa maalin laynagu shamaasas ilacdaa baa dhacaysa waa laynagu wiirsanayaaye yaan buuqeelan la maqlay qisas badan bay soo arooriyaan markaa ahlu taariikh xataa rag ka mid mid baa maqlay bay idhahdaan maalin ahlu taariikhdu say sheegaan islaan ooyeysuu maqlay markaasuu waa nin dhalo oo meel fadhiyey dhowr inana u dhalayna dagaalkaa lagu dilay wuu ishayey markaas iyo dee ballanka oofi buu lahaa dabeetana wuxuu maqlay taa soo ooyeysa markaasuu yihi war bal taa u taga qaylina soo waxay isoo eegtaa in maanta oointii laysu fasaxay inankii hebela kama sabri karay wuxuu rabaa gabay baroordiiqa inuu tiriyo tii baa loo tego waxaa la yidhaha awr ka lumay bay loo heysay arrinkuma ma ahayn arrintii ragga wax may ahayn awr ka lumay uu isxejin kari waayo gabay dheeroo baroordiiqu tiriyaa la yidhi oo uu inankiisiina ku halqabsanayo uu leeya wixii rag dhintay cidiinma ooyine habartaadan awrka u ooyeysa uu tilmaamaya yani gabay uu waa guguuliyi soomaalidu sheegayso kale calaa kulli xaal way aamustay markii waxay qaadatay ra'yiga ah inaan xataa la baroor diiqin ee beleda la qarsado oo la aamuso sidii loo aargudan lahaana in loo aarguto waxaa jiray baa la tilmaamaa sida uu ibnu xajar soo aroorinayo mursal curwa bnu zubayr iyo zuhri labadaba laga soo aroorinayo waa laba riwaayadood oo mursal ah waxay soo arooriyaan waxaa jiri jireen nin la yidhahdo cumayr ibnu wahab iljumaxi cumayr wuxuu ahaan jiray yani quraysh waxay idhahdaan shayaaiinta la iska ilaaliyo waagii dambe nin muslimo fiican bu ahay nin aad u imtixaana bu ahaa dadka yani sharkooda iyo baladooda marka la arko hebel sharka haynala dhaafo la yidhaahdo ayuu ahaa cumayr ibnu wahab iljumaxi ayaa wuxuu markii dambe safwan ibnu umaya safwaankaan lahayn ninkuu kulahaa wa waalan ya waxba garan maayo bal hebel iyo hebel weydiiye oo aabihii a ninkii bilaal ku musanaabee la dilay iyo walaalkiiba ayuu wuxuu yidhi ninkaa iyo safwan ayaa wada hadlay baa la yidhahdaa cumayr ibnu wahab aljumaxi ayaa wuxuu yidhi safwanow tu lagu doogsado maanta waan yeeli lahaay dayn laygu leeyahay iyo carruurtaa yarar meelaa kaga taga aanan garanaynin maxamed ma noolaadeen buu yidhi safwan wuxuu yidhi arrinku hadduu intaa yahay anaa qaaday taasi labadeena haynoo dhaxayso dayntaana anaa bixinaya carruurtaana aniga igu dhig anaa biilkooda iyo daryeelkooda iyo arrinkooda ana xambaaraya haddaad ikhtiyaal soo samayn karayso maxamed dili karayso soo deg waxaa la yidhahdaa maxaabiistana inaanu dhalay baa ku jira oo kuwa maxaabiistii la qabtaya marka wuxuu leeya qaab aan utago madiinana waan hayaa dee waxaan iska dhigi doonaa in maxbuudkayga inaan soo furana ayaan iska dhigi doonaa heshiis baa la wada gala inuu ikhtiyaal la sameeyo bal dagaal weyne ha dambeeya in ikhtiyaal lasoo sameeyo ah in la soo dilo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam shirqool in lagu soo dilo seeftiisii ayuu soofaystay awrkiisana waa la siiyey dabeetana waa fuulay wuxuu socday oo magaaladii madiinu soo galay masaajidka hortiisuu awrkii fadhiisay isagoo daadagayumu cumar bin alkhataab arkay wallaha ku dhaartay buu yihi cumar inaan cumayr waxaan bale ahayn inaanu la soconin cumar oo koox wataa marka ayagu soo dhaqaaqay markuu arkay cumayr ibnu wahab oo meesha awrkiisii joojistay oo kasoo daadegaya ayuu kusoo dhaqaaqaa la yidhi deetana wuu qabtay maxaad rabtaa wuxuu yidhi caynkaasaan rabaa inakeen buu yidhi isagoo wadabu ilaahay rasuulkiisa u keenay nebigu calayhi salaatu wasalaam baa yidhi siida muxuu wadaa waar maxaad wadaa beentiisii buu akriyay markaa waxaan u socday dee inankaygi ilahaye in aan soo furto waa kaaso haddaa seeftuna waa maxay ku yidhi bay yidhahdaan riwaayaadka qaarkood say tilmaamayaan haddaad nin dee musaafiro unu rabay inaad inanka furasaa tahay hubkanaad ku jeenikaaran tahayna waa maxay buu ku yidhi alla hoojiye shalayba waxnamay tarin buu yidhi yani shalay markaan soo dagaal galnayba seefi waxnama tarina maanta waxna tarisaay oo kaleu tilmaamaya wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam say riwaayaadkaasi sheegayaan been baad sheegtay ee umaad imanin inaad maxbuus furato ee adig adiga iyo safwan meesha wada fadhiistay ee sidaasi kusoo dad alla fashilinaya miya warkood qarsoomaya waxyaa soo degayo ilaahay ba ka warramay waxba kaagama iman doona nala dhaxay oo waa ku beeninayay buu yidhi aniga iyo safwan wixiina dhex maro aan cid ogi jirin aniga iyo safwan oo kulay aan isla ognahay haddii aad og taa haddii laguba sheegay waxaan qirayaa buu yidhi inaad ilaahay rasuulkiisii tay islaamnimadiisii baa caddaystay markaa cumayr ibnu wahab alju waxba kaagama iman baano nala raxay oo waa ku beeninayay buu yidhi aniga iyo safwan wixiina dhex maro aan cid ogi jirin aniga iyo safwan oo kulay aan isla ognahay haddii aad og taa haddii laguba sheegay waxaan qirayaa buu yidhi inaad ilaahay rasuulkiisii tay islaamnimadiisii baa caddaystay markaa cumayr ibnu wahab aljumaxina halkaasba ku islaamo maka wuxuu soo noqday markaa isagoo nin islaama ah oo islaamnimada ku baaqaya safwaanna waxaa la yidhi magaaladuu sii dhex marmari jiro oo qurayshay waranaa idiin hayee bu ohan jiray ba la yidhi waxaan soo wado iyo waxaa ka soo bixi doona meesha waa ka yaabi doontaan in yar suga siduu lahaa in yar isuga buu yimi ninkii cumar ibnu wahabna inuu islaamay isagoo diin ku dhawaaqaya oo nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam rumeeyo islaamnimadiisa qaatay quraysh mas'aladana dhibtay ku keentay ghazwatu bader iyo raadkii kaga tagtay waxaad ka garan kartaa waxay ka gaadhay qabaa'il kale qabaa'il kale ayay muslimiinta isdileen ma isdilin oo nabigay khiyaamayeen calayhi salaatu wasalaam waynu arki doonaa taarikhdoodii xaadisatu rajiic oo kale niman baa yimi nebigu waxay dhahay waanu islaamayna waa kaaso waxaanu rabnaa cid diinta noo sheegta ee cid nagu dar kooxuu u diray nebigu quraa ah intii intay cidlo ula baxeen bay laayeen intii loo soo diray ayay badhna laayeen badhna qabqabsadeen quraysh baa maqashay laba maxbuus oo muslima meel lagu hayaa wafday jirta ay leedahay annaga addoonnimo nooga iibiya xoolaha annagaa idin siinayna na soo siiya dabeetana waa la soo siiyey inta laga soo iibiyey hebel iyo hebel baanu ugu aaraynaa u dilaynaa bay idhahdeen intay soo qaadeen ayay dileen xarabka intay meel ka yaro saaran waa khubayb iyo zayd ibnu dasin iyo khubayb ibnu lamas waa wixii lagu sameeyey yani waxaa loo soo iibsaday mujarad in loogu loogaga aargudo xadkaasay quraysh ka gaadhay faqr iyo raad inay uun si uun ay u ay u aargutaan aargudashadu waxay kaloo ka gaadho ood garan kartaa culamaa taarikh wararka ay soo arooriyaan oo masalan abu sufyaan ayaa waxaa la yidhaha markuu magaalada soo galay kuwana qasaskan aan tilmaami doono o dhan ahlu taarikh baa soo arooriya sanad saxiixana baan arag laakiin aquul kamaa yaqulu waa iska masaa'il aan runtii mar haddanay caqiidiya shareecatoona ku saabsnayn isku si adarkeynteed bay yidhahdaan culamaa taarikh wax badan ma kordhiso nooc min almuruuna bay qadaaya siira ku sameeyaan haddii aanay ahayn wax masaa'il sharciya laga qaadanayo haddii masaa'il caqadiya ay ku jiraan ama masaa'il fiqiya oo dee sharci loo daliishanaya ku jiraan waa in axaadiista ama asaxday ama xasane ay soo arortay yani shay maqbuula waa inu soo aroraa ama iska riwaayaadka iska sioodaa bay yidhaahdaan yurwa dhib badan uma arkaan ahlu taarikhku ee wadka sheegaan masalan waxyaabay sheegaan waxaa ka mid ah abu sufyaan ba waxay yidhahdaan wuxuu ku ballan qaaday markuu magaaladii marka soo galay xoolay keenay ayaa la yidhi raggii iyo de wixii dhacay baa la sheegay timihiisa inaanu biyo damba marin ama subag damba marin ayuu ballan qaadaa la yidhi inayna aar guta mooyaane laba boqol oo faras buu soo kaxaystaa la yidhi oo ciidana dabeetana wuu soo cararay wuxuu yimaa la yidhi yuhuuddii reer banu nadiir buu kusoo degay nin ka mida odayadoodii mishkam kii la odhan jira filaya inuu yahay ayuu kusoo degaa la yidhi habeenkii khamriya waxay wada cabeen dabeetana magaaladu isyidhi weerar laakiin haddana wuu cabsadoo dagaal muuqda muu qaadin meel alla curaysan la yidhaahdo madiine ka tirsan waa waadi magaalada madiine ku yaalla xaratu waaqab bu ku yaalla xaratu waaqab waadigaa ku yaalla baa la yidhi tarafkeeda ayuu waxoogaa gaasimereed iyo beerihii jarjaray in gaasimereedyana wuu jarjaray waxay kaloo sheegaan laba nin oo ka mid ahaa beeralaydii muslimiinta ansaarta ka mid ahaa na wuu uu sii dilay dabeetana markuu dilay waxoogaa dhirana jarjaray ayuu cararay intaa markuu sameeyey bay muslimiinta ka war heshay baa la yidhaahdaa raadca laga soo daba diray raadacadii niman farda watay ahaayoona aad bay u eriyeen laakiin fulanimadii waxay tidhahdeen waa laydin soo gaari doonaa cunooyin ay siteen sawiiqiya baa ka mid ahaa baa layidhi bay daadiyeen waxay cuno sideen oo dhan bay sii daadiyeen calaa kulli xaal muslimiintii nimankaa way gaari waayeen laakiin haniimo waxay kaga dhargeen un wixii ay daadinayeen raashinkaas ka fudaydinayeen oo dhan ayuun baa lasoo gurtay uun oo laga soo noqday hazawaad yar yar ghazwadan yani suwaq la yidhahdana nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwuu raacay raadcadatan reer isaga hogaaminayay mana isa gaadhin waxoogaagaas martaa unbuu gubay qarqarat ilkudr meel la yidhahdo markay muslimiintu marayeenna waxay ogaadeen in ay gaadhaynin dabeetna dib bay usoo noqdeen wixii ay xoola tuureen ay qoladan inay isfudaydin daraaddeed in fardaaya oo xoolahoodu dheereeyaan ay u daadiyeen bay dib usoo gurteen dabeetna waa iskaga yimaadeen markaaynu eegno magaalada madiina iyo raadadkii ku yeelatay haddaynu iyada dib waxoogaa ugu noqono gaar ahaan nimankan yuhuudda ah yuhuudda saddexdii qabiile meesha deganaa waxay saddexda qabiile meesha degan ee yuhuudda wada ahaa waxaa magaalada xaggeeda suka deganaa fursamayaqaana ka ahaa nimankan reer banu qaynuqaaca la yidhaahdo muarikiintu waxay dhahdaan taarikhda nimanka waktigan la saaray waxoogaa way isku khilaaftaan lakin waxaa la wada rumaysanyayay ghazwatu badr alkubra dabadeedinahay siduu imaam zuhri uu isagu ku xadidayo wuxuu leeyay shawaal baabay ahayd sanadkii labaad ee hijiriyada haddaynu qaadano qaacidada inay shawaal ahayd waxaynu haysanay inay dhacday aswatu bederna ramadaan toddobiyo tobankeedii marka waa uun xawaadistii dhacday inta yar dabadeed waa qadi oo aan dee sanadkiisu wax la qaata ahayn isaguna waxaa buu yidhaahdaa maalin sabtiyeed oo shan iyo tobankii shawaalah ayay ahayd buu sheegaa reer benu qanuqac sida caamkaa waxaa muuqata yuhuuddu markii xoog nebigu alayhi salaatu wasalaam uu muuqday in xiqdi badan iyo xasidnimo badan ay sii gashay iyo muslimiinta inay ka hortagaan waxaana la yidhaha nebigu alayhi salaatu wasalaam xadiid masalan imaam ibnu xajar oo xasan ku tilmaamayo inkastoo rag kale intay ka daba tagaan ay nin sanadka ka mida moxamed ibnu moxamed la yidhaahdo ay leeyihin xaakimka laftiisa xaafidka laftiisa meel kale majhuul ku sheegay ay leeyihiin masala xadiidkaasi sida uu tilmaamayo nebigu alayhi salaatu wasalaam intuu nimankan yahuudeed meeshooda ugu tegey ayuu wacdiyey beder dabadeed wuxuu ku yidhi yaa macshara yahuud aslimu qabla an yusiibakum mila ma asaaba quraysh war yahuuda iska islaama inta aanay idin haleelin wixii bale ilaahay ku riday quraysh beledii ku dhacdo kale intaana idinku dhicin war islaamoo diinta raaca waxay yidhahdeen kibir waxay ka qabeen ya muxamed laa yaguranaka min nafsika anaka qatalta nafara min quraysh kanuu akmaara laa yacrifuna alqitaal maxamedow bay yidhaahdeen ha ku kadsoomin inaad koox yaroo wiilal quraysh ka mida aad disho aan dagaalka aqoon ee inaka law qaataltanaa la carafta ana naxnu nnaas waanaka lam talqa mislana ee haddaad annaga dagaal nala geli lahayd bay yidhahdeen waad garan lahayd dadku inay annaga yihin rag inuu anagu yahay waad garan lahayd bay dhaha haddaad dagaal nala gasho wax nala midana inaad hore u arag markaasaad qiri lahayd bay leeyihi yani hanjabaadu halkaasi ka joogtay waxaana la yidhahdaa reer benu qaynuqaac maadaama ay farsamada gacanta ku fiicnaayeen farsamo yaqaan bay ahaayeen gaar ahaan wixii farsameeye magaalada iyaga haystay baa la yidhaha ama dahab ha noqoto ama siba ha noqoto ama waxaa la dhalaalayo ha noqoto ama farsamada forginka ee soomaalida soomaalista utaqaana ha noqotee bir iyo seef iyo midi iyo toori iyo waxa samayntooda oo dhan iyo weelka iyo wax alaaliya wixii farsama technical ee la qabto iyaga qaban jiray baa la yidhahdaa saa daraaddeed waxaa lagu tilmaamay inay hayeen yuhuud nimanka ugu hubka badan leh maadaama iyagu dee farsamo yaqaanka yihiin oo ay waxaan sameeyaan nin reer banu qanuqaac ka midoo malaa dee aan dhowr huboo kala nooca haysani muu jirin baa la yidhahdaa saa daraaddeed waxaa lagu tilmaamaa inay hayeen yuhuud nimanka ugu xooga badan leh laakiin marka kan kibirkan badanina waa hayey xaqdi badanina waa hayey waxay kaloo xilfi wadaag la ahaayeen cabdilaahi ninkan isna colaadiisa aynu soo aragnay ee cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul la yidhaahdo kooxdaas bay xilfi wadaagna la ahaayeen nimankan yahuudeed markaas nabigu alayhi salaatu wasalaam diinta ugu yeedh buu jiray laakiin kibirkaasi kasii qaadeen waxaa la tilmaamaa mucaahadaadkii ay nabiga la galeen alayhi salaatu wasalaamna inaanay sidoodii u ofinin dabeetana nabigu alayhi salaatu wasalaam dagaal buu la galay sababta dagaalku cumuuman culamadu waxay leeyihin waa naqd lmithaaq waa cahdigii ayay buriyeen culamaai taarikhda masaladaasi waxaad moodaa dhammaantood inay soo wada naqliyaan ama bisifa caama in badan nebigu uu isaga dul qaadanaya iyagoo wax badan samaynaya qur-aankana ilahay baa daa tilmaamay yahuudi inaanay ballanka baaqoon awa kulamaa caahaduu cahdan nabadahu fariiqu ilaahay baa hore u sheegay ballan kastoo ay galaan ilaa maantana waa caynka ilaa qiyaama saacina caynkaasay ahaanaya yahuudi ballan ay gasho ee oofisa lama hayo waa taariikha iska leeyihin haddaa iminkadan dhegaysataan xataa kuwan aan nafta lahayn ay la gasho carafaad carafaad iyo waxaan nafta lahayn wax kastoo ay gasho baruun bay burisaan waa yani caadatan ilaahay baa kitaabkiisa ku sheegay wa kullamaa caahaduu cahdan nabadahu fariiqun baa ilaahay ballan kastoo ay galaan koox iyaga kamid unbaa dib u burisaan marka yuhuudi ballan isagu ma leh iyagoo ay caynkan ahaayeen haddana dhacdada marka soo dadejisay in lala dagaalamo maxay yihiin culamaai taariikh masalahan sanadkeedu xoogganayn bay soo arooriyaan oo ah riwaayad daciifa waxay sheegayaan in gabadh muslimadii ay tiri suuqooda dahab ka tumo markaasi kii dahablaa markay la fadhiisatay oo waxaanu dhaldhalanayo waxaan ay eegeegayso oo lasabaayacayo ama wax loo samaynayo dahabkaas iyo waxaasi ayaa mid ciyaal suuqoodii kamid intuu xagga daba soo fadhiistay ayuu maradeedii dhulka taallay bay yidhahdaan buu meelaha sare ugu gunto iyadoo aan arkaynin in maradii isugu gunto marka maradii de gabadha ee hoose haddii xagga sare loogu gunto markay istaagtay ayay markaa qaawisantay markay istaagtay kor isu taagtay ay qaawisantay ayay kuwii meesha jooge kalena ku qasqabsaleen marka waxa la sheegaa riwaayadaas iska daciifkii waxay tilmaamtaa nin muslimiinta ka mid oo markaa meesha joogay baa cadhooday kii waxaan sameeyey buu nabar ku dhuftay wuu dhintay iyana kii bay dileen dabeetana halkaasuu ka bilaabantay in naqd almisaaqu yani gabadhaasi ay qaawiyeen ayay ka bilaabantay bay sheegaan lakin waa riwaaya daciifa calaa kulli xaal waxaa muuqata uun nimanka kani in aanay ballankii oofinin dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidan buu ku soo saaray iyada in ciidan lagu soo saaray oo ijlaal lagu sameeyo oo magaalada laga bixiyey khabar saxiixay ku sugantay bukhaari ku yaalla ibnu isxaaqana riwaayadiisa wuxuu ku soo ororinayaa can casim ibni camar ibnu qataada ibnu cumar ibnu qataada riwaaya uu ka soo ororinayo tafaasiilkii qisadatan yani tafaasiilka qisadan riwaayaadka sheegaya waa axaadiis mursalo oo mursalkuna min culama xadiis waxay naqaanaa daciifka inuu kamid yahay laakiin qisadu maadaama ay sugan tahay tafaasiisha haddaynu iska qaadano riwaayada daciifkii maalan balse usoo aroorisay waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ciidan kusoo bixiyey markay arkeen in lagu soo socdo nimankii yuhuudeedna in ay galeen qalcadoodii qalcaday lahaayeen qalcadihii bay galeen dabeetana nebigu qalcadii buu ka qabtay bay riwaayada daciifkii sheegaysaa square ama qalcadii baa la go-doomiyey markaasi muddo shan iyo toban maalmood oo markii go-doomiskaa lagu hayay ayay waxay aqbaleen nebiguna calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine abulubaba abulubaba ibn cabdilmundir ayuu madax uga sii dhigay baa lagu tilmaamayey ciidankan uu kahaystayna calankiisa wuxuu dhiibay baa la yidhaha xamza ibn cabdilmualib shan iyo toban markii uu go-doominayey oo ilaa hilaali dilqacda laga gaadhayo yani shiwaal ay ka soo dhammaatay oo dilqacda la soo gaadhay ayaa xisaarkii ku adkaaday dabeetana waxay idhahdeen waanu waanu isdhiibayna xukumkaanu isu dhiibayna markii ay rabeen inay isdhiibaan ayuu ninkan la yidhaahdo cabdillahi ibnu ubay ibnu saluul baa nebiga ku dhegdhegay baa la yidhahdaa oo le ilaahay rasuulkiisiiyo ma afar boqol oo nin oo xaasira yani aan dirac gashanayn iyo saddex boqol oo nin oo daarica yani dirac diraca waxaa la yidhahdaa baashan birta ee seefta laga gashado yani waxaa jiri jiray gaashaanka waxaan ahayn oo ah bir gebigeedba la wada gasho silsilada yaryara aflaamta iyo waxaana ka araragtaan marka waa bir yar oo wada silsilada oo qofku jurkiisa o dhan kusii daynayo oo markaa waran iyo seefitoon aanay mudaynin marka qofka meelaha laabatooyinka iyo meelo khatar unbaa banaan oo dee nin dagaalyahanoo rasmi inuu kala helo dhulkaa mooyaane waran iska caadiya iyo wax caadiya kuma dhacaya marka wuxuu leeyahay saddex boqol oo nin oo yani hubkoodii uu dhan yahay waa un halka maanta mudaracaadka laga xidho askartu kaarayaasha iyo dabaabadaha iyo waxaan ay galaan mudarace xabada yare caadigaa ka celiyo kalaba ka dhignay kood saddex boqol oo nin oo daarica iyo afar boqol oo nin oo kale hubkooda u dhan yahay toddoba boqol oo nin oo madow iyo caddaan bay iga ilaaliyeyba subax qura wada dilaysa wuxuu nabiga in badan ka baryayay bay tilmaamaan inuu siiyo nimankaa halaysii daayo oo maanta yaan la layn waa ka jeesjeestay bay riwaayaadkaasi tilmaamtaa akhiiran nabigu calayhi salaatu wasalaam uu usii daayay baa layidhi waxaa lagu heshiiyey markaas wixii dumarkooda iyo carruurtooda iyo dadkoodana inay la baxaan xoolaana inay ka tagaan magaalada madiinana inay ka guuraan saas baa lagu sii daayey xoolahoodii waxaa la yidhaha waxaa qabdiyo gacanta ku dhigay moxamed ibnu maslama saxaabigii la odhan jiray dabeetana saxaabada loo qaybiyay asaqaniima ahaan iyagii iyo dumarkoodii iyo carruurtoodii iyo waxoodii kalena waa la sii daayay waxay culammadu sheegaan banu qanuqaac yani ijlaagooda ama saaristooda la saarayna waxaa kusoo degay nusuus qur'aan oo alle subxaana watacaala uu kaga warramayo qul liladiina kafaruu satuglabuuna watuxsharuuna ila jahannam wabi'sa almihaad قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار آيات كاسبة كسوة دقيبة على هذا وإلهي سبحانه وتعالى وكقور رمينا مكان قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم إلى إلهي سبحانه وتعالى oo ilaahay subxaana watacaala kaga warramaya nimankan qul liladiina kafaruu satuglabuun watuxsharuuna ilaa jahannam ilaa ilahi subxaana watacaala waxaa kaloo kusoo degay baa la dhaha aayaadka muwaalaadka iyagunaba ay sheegaan mufasiriintu oo kusoo degay cabdillaahi ibnu ubay ibnu salul ninka la odhan jiray ilaahay leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum in allaha laa yahdi alqawmi alظaalimiin aayaadka ayaa wixii la mid ah rag waaweyn oo saxaabada ka midina iyagu beri bay ka noqdeen oo xulafo la ahaan jiray nimankan yahuudeed waxaa ka mid ah cubaadata bnu saamit nebigu uu yimi wuxuu yihi ilahay rasuulkiisiyo yahuud ba heshiis baa naga dhexeeyey maanta laga bilaabana mar hadday khiyaamooyinkaasi jiraan ilaahay iyo rasuulkii baan beri uga ahay shaqana iskuma lihiin xilfi dambe aan wadaagaynaana ma jirto laakiin dee waa laba mawqif oo kala fog cabdullaahi bnu ubayi meeshuu taagnaayo iyo cubaadata bnu saamit waa laba mawqif oo laba nin oo aada u kala durugsanaayiin mid ilaah iyo rasuulkiisa rumeeyo ka dambeeya iyo nin intixaana oo habaar qaba ah oo aan diin dan kala hayn oo cabdullaahi ibnu ubayiya waa laba mawqif oo runtii aada u kala dheer aswatu beder iyo waxyaabihii laga dhaxlay haddaynu inahansi kaga baxno waxaa iska jira ghazawaad yaryaroo labadaa dhexdooda la wariyo culamaa isiirana iska soo wariyaan inta badanna ka mida kuwa aynu leenahay riwaayad saxiixa ama xasana ma hayno waa ghazawaada dhammaantood sheegaya uun quraysh inuu nebigu damcay calayhi salaatu wasalaam weli inuu ku hayo xisaarkii xisaarkii iqtisaadiga ahaa ee safaradood iyo waxoodii in aan la ogolaanin inay baxaan riwaayada dhammaantood sheegaya weeyaan masalan riwaayada koowaad ghazwada koowaad ay sheegaan waxa weya ghazwa qarqarat alqudr qarqarat alqudr meesha la yidhahda ka dhacday ghazwada tan waxaa lagu tilmaamaa bacd qabaa'il tijaaradii quraysheed raggii dee wax ku qabeeyay ilaafka la siin jiray ka mid ah ayaa yidhi meesha san saan si maahae aan wadadii hagaajino oo quraysh dee aan meesha u sallaxnaa soo marto sidaasi marka waxaa la ydhaha nimanka la ydhaha reer banu sulaym sulaym oo waxaan filaya inay qabiilkii katafaan loodhan ji ka tirsanaayeen reer banu sulaym baa waxoogaa ciidana soo ururiyey ba la yidhi oo waxay isugu keeneen meesha qarqarat alkudr la yidhaahdo waa biyo reer banu sulaym meel ay degaan weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam baa maqlay ba ay riwaayadkani tilmaamayaan markaasoo ciidan ku bixiyey waxay markaa nimankii islahaa is-urursada waxoogaa ayaa waxay ka war heleen oo maqleen ciidan muslimiintu leedayba inay kusoo socdaan marka way yaaceen xoogaa xoolihii ay meesha ku urursadeen iyo intii unbaa la helay oo la qabtay iyagiina way baxsadeen wax dagaalina meeshaasi kama dhicin baa la yidhahdaa riwaayadka qaarkood haniimo badan oo ilaa shan boqol oo halaada ayay muslimiintu kasoo heleen baa lagu tilmaama ghazawaadka kale tan dabadeedna dhacay waxaa lagu tilmaamayena ghazwa ziamar la yidhaahdo oo muxaram saddex bilood yani kadib ramadaan shawaal iyo dilqacda iyo dilxija markii lasoo dhaftay muxaram ayay dhacday baa lagu tilmaamaa iyadana waxaa la sheegaa u nabigu calayhi salaatu wasalaam najid najid oo katafaan ay degto in la maqlay nimanka katafaan inay waxoogaa meesha kusoo ururiyeen iyana waa lagu baxay iyada lafteedana wax dagaali kama dhicin bil buu maqnaa baa la yidhahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kadibna wuu soo laabtay wax dagaalina ma dhicin waxaa kaloo la sheegaa iyadana azwo kaloo ghazwatu bahraan ay ku tilmaamaan oo bahraan min naaxiyati alfurc cala ariiq atijaariya bayna maka wa sham iyadana wax dagaali kama dhicin baa la tilmaamaa ghazwat lgarada mid kaloo la yidhahda la sheegaa waxaasoo ghazwaad yaryara waxba sii tafsiilin mayno waayo wax badan baa kusoo arorin dhammaantood waxa ay sheegayaan un siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii heegan ugu ahaayeen quraysh dee ila nabadi kama dhaxayse dagaal baa ka dhexeeye inaanay safaradoodii marnaba ku guulaysan oo cunaqabatayn dhaqaale in lagu sameeyo oo markaa safaradii dhaqaale ee ugu weynaaya ee ku tiirsanayd qurayshi waddooyinka dhammaantood in la xidho waxaanay tilmaamayaan ghazawaadkan yaryari qayb najid inay isku dayeen xaggan inay maraan inay isku dayeen xaggan badda inay maraan dhan walba in la isku dayey wax kastoo ay mari karaan kullu turuq dhammaantood in laga soo wada xidho taasi markay sii adkaatay turuqu tijaarana oo aada u adkaaday dhibkii horena ay gaadhay waxay bilaabeen ama waa sababihii bilaabay inay dhacdo ghazwatu uxud dagaalkan loo yaqaano dagaalkii uxud uxud waa buur xagga waqooyi magaalada madiine ka xigta oo waagii hore waxa la ydhaha ilaa boqol iyo sideed iyo labaatan mitir meelahaas u dherarkeedu ahaa laakiin intaan wax la burburinayo boqol iyo koob iyo labaatan meelahaasi maraysa masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay u jirtaa baa lagu tilmaamaa shan kilomitr iyo badh waa buur yar oo madaxyo fiqiiqan oo dhawra leh waxaa kasoo horjeeda buur kaloo la ydhaha caynayn kur yaroo kale ayaa kasoo horjeeda meeshaas waa meesha uu ka dhacay dagaalka uxud loo yaqaano markaa dagaalkan uxud siday culamaai taariikh qoraan waxay dhahdaan wuxuu u ahaa mushrikiintu mid ay ku talagaleen inay ku argutaan dhibtii kaga dhacday dagaalkii beder xataa waxaay soo wariyaan nimanka ahlu siyarku in beder si ay u argutaan xoolihii tijaarada ee uu ninkii abu sufyaan la baxsaday ee aan maalintaasi la qabanin oo dhammaantood in la sadaqadeeyey qaarkoodna waxay dhahdaan may waxaa la sadaqadeeyey arbaaxdeedii ibnu isxaaq wuxuu leeyahay xoolaa laftoodii bay ahayd waaqidina arbaaxdu sheegaya labaduba waa sanad aan xooganayn laakiin markaynu isku darno culamaai taarikh waxyaabaha ay warinayaan waxay sheegaysaa in hantidii beder baxsatay loo meel dhigay si dagaal loogu galo taa macnaheedu waxa weeyaan waa dagaal lasoo qaban qaabinaya muddo sanada buu markaa noqonaya waayo wuxuu dhacay dagaalka beder sanadkaas dagaalka uxud baan ujeedaa sanadkii ku xigay yani beder ramadaan bay dhacday sanadkii labaad ee hijriyada kana sanadkii saddexaad ee hijriyada shawaal buu dhacay taa macnaheedu waxa weeyaan sanad iyo bil meelaha wakti ku dhodhow ayaa ka soo wareegay dagaalkii hore wuxuu dhacay muddadaas sanadkaa markaasi waxay u uruursanaysay qurayshi sidii ay dagaal u geli lahayd yani waa tacbica ciidan la maalgelinayo la ururinayo muddo sanadabaa la waday baa lagu tilmaamaa culamai taarikh xataa waxay tilmaamaan dumar inay wateen iyo dad badan oo taakulaynayay ciidankaasi tiradiisa waxaa lagu sheegaa ilaa saddex kun oo nin inuu gaadhayay farduhu watay qaarkood waxay ku sheegeen ilaa laba boqol ibnu isxaaq siduu soo naqlinayo laba boqol oo faras oo dagaal ku talagalay oo uu hogaaminaya baa la dhaha khaalid ibnu waliid ninkii la yidhaho maymanada ciidanka dhankiisa bidix jooga ciidanka midig bidix midigtiisa khaalid baa hogaaminayo fardahan wata bidixdiisana waxay dhahdeen cikrama ibn abi jahl ayaa hogaaminayey waxaa lagu tilmaamaa ciidankani inuu watay ilaa iyo toddoba boqol oo diric yani toddoba boqol oo nin oo aamid ah oo birtan gashan aan seefta iyo warmaha iyo waxa kale karaynin yani markaynu isku darno ahlu siyarku waxyaabahay soo arooriyaan inkastoaanu sanad xoog badani midna jirin haddana waxa ay tilmaamaan un ciidankaasi saddexda kun ee nin ka kooban ee uu u dhan yahay hubkiisii oo dhami inay ahaayeen waa quraysh iyo kanaana qabiilkii la odhan jiray iyo ahlu tihaama quraysh iyo agagaarkeeda wixii ahaa wixii aqbalay inay soo dagaal galaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu helay warka ciidanka kan iyo in magaalada madiine lagu soo socdo waxaa kaloo la tilmaama nebigu calayhi salaatu wasalaam riya ayuu riyooday riyada ambiyaduna waa xaq oo uu saxaabadiisa uga sheekeeye uu leeyahy waxaan ku riyooday anigoo seef lulay oo dabeetana seeftii meel ay ka dalooshantay oo haddana mar labaad aan lulay oo ay sidii ay ahayd si ka fiican noqotay waxaa lagu taawiilinaya inuu ahaa marka hore yani haziimadii yarayda ku dhacday muslimiinta uxud mar labaadna kabashaday kasoo kabteen iyo siday u fiicnaadeen wuxuu kaloo riyadaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam kutilmaa ku riyooday ka mid ahayd in uu dirac ama yani gaashaan ama dirac dirac xasiina ama meel dhufays adag inuu ka galay ciidankaasi dhufayskaana waxaan ku tarjumay buu lahaa inay madiine tahay calaa kulli xaal waxaa lagu fasiraa markaa riyadasan sulmadu nebigu arkay ama dadka lo-o la gowrgowracay waxaasoo dhamme inay ahaayeen saxaabadiisan iyo dadka laga dilay iyo waaxid min ahlu beyti oo xamza ah geeridiisa iyo waxaan oo dhan inuu sii arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii warkani uu nebigu soo gaadhay iyo dagaalkan iyo ciidanka kani intuu leegyahay wuxuu habeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam istishaara ama tashi saxaabada uu la tashanayo iyo waxa ay yeelayaan si ay isu difaaci doonaan tashigaasi wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam arkayay baa la yidhahdaa aragti ah inay magaalada madiine gudaheeda ka difaac galaan waayo madiina waa magaalo markaa dhismo badan lahayd dhismahaasina wuu isku xidhxidhan yahay waxaanay u ekaan lahayd sidii xusuun oo kale qalcado oo kale waddooyin yaryar un baa jira wuxuu nabigu u arkaya calayhi salaatu wasalaam markaa inuu madiine gudaheeda ka dagaal galo ansaartii rag ka mid ah oo rag dhalinyaro isaga badan baa la yidhaahdaa iyo raggii aan dagaalkii beder ka qayb gelinina way necbaysanin madiine gudaheeda ay ku dagaalamaan waxay dhahan ilaahay rasuulkiisiiyow waxaanu duruqyada madiine ina lagu dilo waa necbaysanayna jaahiliyadeediina madiinana laguma soo weerari jirine dabadaanu ciidan kasta ugu bixi jirnay marka maanta anagoo islaamnay miyaa madiine gudaheedana loogu soo gelaya ilaahay rasuulkiisiiyow nimanka waa u baxaynaa bay idhahdeen ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ra'yigiisii markaa ra'yi aan ahayn bay soo bandhigeen oo ay caarideen wuu baxay baa la yidhahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu soo xidhay laamadiisii laamadu waa diraca kan dagaalka ama birtan la gashado ee seefaha iyo warmaha iyo waxaan aanay gelin gurigu galay laamadiisii buu soo xidhay markii uu nebigu ka tegay calayhi salaatu wasalaam ayay saxaabadii waxay yidhahdeen war malaa nebiga waynu dirqina ra'yi aanu doonaynin ama fikrad aanu rabin nebigu calayhi salaatu wasalaam baynu usoo bandhignay ee u tag xamzo oo waxaad ku tidhaahdaa ilaahay nebigiisiiyow amrunaa liamrika tabac arrinkayagu arrinkaaga ayuu tabacu yi wixii aad go'aamisaa baanu raacaynaa sidaadii hore aan yeela yani nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qadiyadii loo sheegay dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi innahu laysa linabiyin idaa labisa laamata an yadacaha xataa yunaajis wuxuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi oo duruqdiisa uu saxiixinayo albani ee nebina uma cuntanto hadduu xidho diriciisa dagaal inuu iska bixiyo ilaa iyow dirirta galo marka yani ka noqosho male qadiyadda halkan waadixi waxay tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabadiisa ku tareengaraynayey oo tarbiya buu siinayey tarbiyada koowaad u siinayey waxay ahayd in arrinku mushaawara uu dhalo in la shuureeyo oo la tashado wada tashiyo wax ku socdaan inaan qofka ummadda u taliyaa noqon qof dictator oo tiisa iskaga adagu mushaawaradu waxay keenaysaa markaasi in aaraa kala gadisan ay timaado weliba wuxuu nebigu baray calayhi salaatu wasalaam qofna inaan ra'yigiisa lagu ceebaynin xataa ijtihaadkiisu khataana ha ahaada markaas ha laga tawaabsanaadeene aaraadii ay saxaabadu soo bandhigtay oo runtii ka nebigu uu ka saxsanaa muu ceebaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam bale ilaahay baa adqaa isagoo sii adkeynaya aayaadkii qur-aanka ee soo degay ee ghaswat wuxud ka warramaya haddana ilaahay wuxuu leeyahy faafa canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamri baa ilaahay marka hore waxaa la sheegay cafu iyo istikfaar inuu meesha loo baahan yahy yani khataa dhacay faafu canhum wastakfir lahum baa ilaha yidhi iska cafi oo ilahayna dembi dhaaf u weydii laakiin mar baa la gafay oo dib laydinla tashan maayo arrinku maaha ee washaawirhum fi lamri baa ilaha yidhi subxaana wa tacaala iyadoo taladii hore la seegay laakiin haddana dee taladu aaraadun baa marka kan la seegaye in la wada tashada arrinka xun iyadu maaha kan la seegay taa maaha ee ilahay wuxuu leeya washaawirhum arrinka kala tasho wax kastoo yimaado faidaa cadamt fatawakal cala allah waxa kaloo alla baraya subxaana wa tacaala saxaabadu yani inay ra'yigooda soo bandhigaan waa lagula tashanaya ra'yigaagona lama dhegaysanayo wax macna la samayn maayo walidalik bay saxaabadu ra'yigooda ku caddaayeen inay xoog u soo bandhigaan ama ay muujiyaan oonay cidna kala baqaynin qofku ra'yigiisa inuu soo bandhigo waayo hadduu ra'yigu iska yahay mujaamala waan kula tashanaya laakiin aniguun ishaaraadkayga sugoo wixii aan idhaahdo uun ku saxaabi ama raa taa isna maaha sidaa awgeed baa ra'yigu saxaabadu wuxuu ahaa ra'yi waadix oo cad oo xataa kii uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam khilaafsan mar haddaanu waxyi ahayn yani arrintu hadday waxyisa iyadu waa meel kale ilaahay baa yidhi oo saasaa laysoo waxyooday hadduu nebigu yidhahdo iyada talama taalo isna cid kalama tashanayo waxaa la faray iyaguna ra'yi kama keenayaan laakiin markay arrintu tahay wax isweydiin qadiyada halkan waadixi waxay tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabadiisa ku tareengaraynayey oo tarbiya buu siinayey tarbiyada koowaad uu siinayey waxay ahayd in arrinku mushaawara uu dhalo in la shuureeyo oo la tashado wada tashiyo wax ku socdaan inaan qofka ummadda u taliyaa noqon qof dictator oo tiisa iskaga adagu mushaawaradu waxay keenaysaa markaasi in aaraa kala gadisan ay timaado weliba wuxuu nebigu baray calayhi salaatu wasalaam qofna inaan ra'yigiisa lagu ceebaynin xataa ijtihaadkiisu khataana ha ahaada markaas ha laga tawaabsanaadeene aaraadii ay saxaabadu soo bandhigtay oo runtii ka nebigu uu ka saxsanaa muu ceebaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam bale ilaahay baa adqaa isagoo sii adkeynaya aayaadkii qur-aanka ee soo degay ee ghaswat wuxud ka warramaya haddana ilaahay wuxuu leeyahy faafu canhum wastakfir lahum وشاورهم في الأمر بقى إلهي مركب روح الله شجاي عفو يستغفرين وماشي اللي بقى يعني خطأ ضعي فاعف عنهم واستغفر لهم بقى إلهي اسكعفي وإلهي ندم بداف ويدين لكن مربى لقفي ودبل يدين لطشان ما يعرفكم معها وشاورهم في الأمر بقى إلهي سبحانه وتعالى iyadoo taladii hore la seegay laakiin haddana dee taladu aaraadun baa marka kan la seegaye in la wada tashadaa arrinka xun iyadu maaha tan la seegay taa maaha ee ilaahay wuxuu leeyahy washaawir arrinka kala tasho wax kastoo yimaada faidaa cazamta fatawakal cala allah waxa kale waa alla baraya subxaanah wa tacaala saxaabadu yani inay ra'yigooda soo bandhigaan waa lagula tashanaya ra'yigaaguna lama dhegaysanaya wax macnala samayn maayo walidalik bay saxaabadu ra'yigooda ku caddaayeen inay xoog u soo bandhigaan ama ay muujiyaan oonay cidna kala baqaynin qofku ra'yigiisa inuu soo bandhigo waayo hadduu ra'yigu iska yahay mujaamala waan kula tashanaya laakiin aniguun ishaaraadkayga sugoo wixii aan idhaahdo uun ku saxaabe ama raac tala isna maaha sidaa awgeed baa ra'yigu saxaabadu waxaa ra'yi waadix oo cad oo xataa kii uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam khilaafsan mar haddaanu waxyi ahayn yani arrinta hadday waxyiso iyadu waa meel kale ilaahay baa yidhi oo saasaa laysoo waxyooday hadduu nabigu yidhahdo iyada talama taalo isna cid kalama tashanayo waxaa la faray iyaguna ra'yi kama keenayaan laakiin markay arrintu tahay wax isweydiin ee aan waxyi ka soo degin in laga wada tashadaa dhibi kuma sugna bal ee waa sida diintu ay tilmaamayso nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ballan qaaday inuu dagaalka galayo oo mar hadduu nebi gashado wixiisa inaanu dib u bixinaynin ilaahayna wuxuu ihi faidaa cazamta fatawakal cala allah go-aanka marka la gaadhana labalabaa siyaasiga isna qiimo ma leh waa in go-aanka dadka muslimiintii marka hore kala leeyihin laakiin marka la tashado wixii soo baxa waa in sidooda loo qaata haddana in shaki dambe la geliyo arma iyo arma laga daba keena naf ma leh wuxuu kaloo markaa rasuulku masaladan ku barayey alqiyaada naajixa ama hogaanka fiicani inuu yahay hogaanka aan noqnoqoshadiisu badnayn ee marka horena dadka talada la wadaaga marka go-aanka la gaadhana aan dib ka soo go-anin oo kasoo noqnoqonin wixii go-aan lagu qaatay sidooda u fuliya taas buu berayay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii rabtay in la baxaana wuxun bay ahaayeen rag rabay inay geesinimo muujiyaan iyo cadowga inay halkaa kaga hortagaan iyo waqcaddii hore beder baa dhaaftaye tan inay wacdara dhigaan rag doonayey ayuun bay ahaayeen iyana inay nebiga khilaafaan calayhi salaatu wasalaam rag u socday may ahayn nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo cidda la socotayna ra'yigooda wuxuu u badnaa in ay magaalada madiina gudaheeda ay ku gaashaan qaataan oo dhufays ka dhigtaan si dagaalku uu noqon karo xataa meel ay ka dagaalami karaan dadka qalcadaha ku jira dumar iyo caruur iyo cid waliba waxbay soo tuuri kartaa haddii qalcadda gudaheeda laga soo dagaal galo calaa ayi xaal nabigu calayhi salaatu wasalaam calan madow ayuu saxaabada u sameeyey raaya sawda siduu xadiidkii mursalka ayo saciid ibnu musayib uu sheegayo sanadkiisuna waxaase ka yahay ilaa saciid ibnu musayib riwaayaat aan xoog badnayn markaasoo daciifina waxay sheegaan iyo saddex alwiyo yaryarna wuu sameeyey oo uu kala dhiidhiibay saxaabadii markaa dagaalka wadwaday yani qaybihii saxaabadu ay ka koobnaayeen nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintan wuxuu gashaday baa laydhahaa laba dirac buu iska dul gashaday soo xaakim warinayo isaga iyo zahabi ay tasiixinayaan yani hubkii dagaalka xabad qura muu xidhanine laba midh ayuu iska dul xidhay iyadoo haddana ilaahay subxaana wa tacaala uu macsuum ka dhigay oo uu ka ilaaliyey wallahu yacsimuka min annaas isagoo ilahay yidhi subxaana wa tacaala ya ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayk ilaahay wuxuu faray nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu dadka gaadhsiiyo wixii alle uu soo dejiyey ilaahay baana ku ilaalinaya baa laydha dadkaa ilaalinayo dilli baad ka baxsanaysa iyadoo taasi ay jirto ayuu haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam laba dirac gashaday ta macnaheedu waxay ahayd saxaabada uu barayo ilaahay tala saaro laakiin asbaabta waxaad awooddo oo dhan inaad la timaado qofka muslimkii waan jihaasamaya un inaan iska odhan oo dabeetana odhan ilaahay baa tala saarta waa iska dhaqaaqaya laakiin inay iyana ku jirto in asbaabtu ay muhim tahay oo qofka muslimkii ma'muuru ku yahay ama la faray inuu asbaabta wax allaaliyo wixii uu samayn karoo dhan la yimaado walidalik baa dagaal ilaahay marka ka warramayo waxaa la yidhi yani qisaska beder aayaadka kusoo dega tirada dheerle suurat lanfaal walaa yaxsabana aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun baa ilahay yidhi yay u malaynin baa ilahay yidhi kuwa gaalad inay iga baxsan karayaan ima cajsi gelin karaan baa la yidhi subxaana watacaala idan marka koowaad muslima oodina cidi uma baahna weeyaan ilaahay baa wuxuu leeyahay yay moodin inay iga baxsan karayaan waayo ima cajsi gelin karayaan baa ilahay yidhi gaaloo dhan anaa qabqaban karaya aayadda ku xigtana ilahay wuxuu yidhi waaciduu lahum ma statactum min quwati wa min ribaat alkhayl turhibuuna bihi caduwa allahi wacaduwakum waakhariina min dun ilaahay aayadda ku xigtana wuxuu leeyahay laakiin idinkuna diyaariya baa ilahay yidhi wax allaaliya waxaa awoodaan oo dhan waxaa awoodaan oo dhan diyaariya weliba awood diyaariya baa la yidhi aa ku baqa gelin kartaan cadowgiina iyo cadowga ilaahayba taa macnaheedu wuxuu tilmaamaya ilaahay subxaana watacaala inuu ku talagalay ummadda mu'miniintana iyaga la intixaamo ilaahay ma awood waaye laakiin idinkana waa laydin ibtilaynaya waa laydin intixaamayaa baa la yidhi ee dagaalka saasi u diyaar garooba aayadda ku xigtana ilahay wuxuu sii tilmaamaya haddana qasdigu inaanu ahayn bini aadamka in la laayo ee inuu yahay in xaqa la muujiyo wain janaxu lisalmi fajnax lahaa waayadda saddexaad ee ku sixigta labadan aayadood hore hadday xagga nabadda u weecdaan baa ilahay yidhi subxaana watacaala qaradku ma ahayn in wax la laaye fajnax lahaa baa ilahay yidhi subxaana watacaala idan isagoo ilaahay subxaana watacaala baraya dadka muslimiinta ah qaabka loo dagaalamo oo uu nebiguna calayhi salaatu wasalaam qadiyadatan tatbiiqinayo ayuu wuxuu gashaday laba dirac nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaa dirac ayuu ku soo dagaal galay isagoo og haddana in ilaahay u ballan qaaday inaan gacan bini aadam aanu ku dhimanayn laakiin waxay ahayd ummaddiisa uu barayo akhdi lasbaab asbaabta loo baahan yahay in la qaato dabeetana uma tawakul cala allah geeshkii madiina saas buu ku soo baxay isagoo soo dhex maraya alxara sharqiya aljanib algarbi ama dhanka yaro galbeed ee xara sharqiyada isagoo soo maraya waxaa la tilmaamaa waktiga kan ayuu ka soo baxay ciidankii muslimiinta nin ka mida munaafiqiintii oo saddex boqol oo nin wata markaa wuxuu yidhi anigu dagaalami maayo culamaa siira bar ka midna waxay dhahaan mawdicu shaykhayn meesha la ydhahdo markii la gaadhay ayay ahayd markuu intixaabka sameeyey si kasta ha ahaato waaqidii baa sheegay inuu shaykhaynka meesha la ydhaahda inay ahayd laakiin culamada kale sida ibnu isxaaq inkastoo isba biduuni sanad uu kusoo arooriyey isagu wuxuu leeya waa markii meesha un laga soo baxay si kastaba ha noqotee dhexda ciidanku markuu soo socday waxaa muuqata ninka la ydhaha cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul oo ra'sulmunaafiqiina markii hore gaal buu ahaa laakiin beder markay muuqatay in islaamku xoogaystay beder dabadeed bil kadib buu islaamay ayuu islaamnimo sheegtay laakiin wuxuu waduun balbela kale inuu mujtamaca dhexda gudaha safka islaamigaa intuu galo laakiin uu khalkhal gudaha kaga rido weliba wuxuu la egtay axraji duruuf markay qadiyaddu ugu adkayd waayo ciidanka muslimiinta oo ku nin meelaha kana oo waajahayay ciidan badan oo saddex kun oo nin xagga kale ka soo socdaa ayuu wuxuu ku talagalay inuu jebiyo si jabku uu dhaco weliba wakti ciidanku hadduu marka hore madiina iskaga hadho oo aanu dagaalba u bixin yani inta muslimiinta isku kalsoon unbaa soo bixi lahay laakiin ciidanku markuu dagaalka u soo baxo saddex meeloodo meele hadday haddana iska fariisato tidhaha dagaalka anagu dib aan uga baxnay taa macnaheedu waxa weeyaan jebin uu rabo inuu ciidankan jebiyo inta kalena inay khalkhasho inuu iska fadhiisato iyo in iska tagta ay noqoto cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul markuu halkaa marayey ayuu wuxuu yidhi anigu dagaalka oo ka baxay meeshan dagaalba kama jira buu yidhi jira buu yidhi mar labaad wuxuu kaloo sheegtay baa la yidhaahdaa wuxuu aqbalayaa buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ra'yigii qolada dhallinyareed buu iska aqbalay waxaa la yidhaahdaa marka kan cabdilaahi markii hore talada la tashanayay wuu joogay culamaa sira waxay dhahdeen ra'yigiisu wuxuu waafaqsanaa ra'yiga nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin maadaama jamaahiirtii ansaarta xaggan aad muddo inay u badatay uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ra'yigoodii qaatay wuu cabdillahi leeyahy dhallinyaradana waa la yeelaya kooda aniga oo nin weyno waa yeelana kayga la aqbali maayo meeshan cidina inay dagaalanto ma rabtee dagaalba kama socde waa iska hadhayaa buu yidhi qur-aankuna waa ka qadiyadaasi ka warramaya ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamayaa inuu ahaa ninkan iyo kooxdiisa la reebayey safka muslimiinta oo ilaahay qurunka ka reebayay wamaa kaana allahu liyadara almu'miniina cala maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiisa min aayib wama kana allahu liyulicakum cala algayb qaacidata alla ilahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala dadka mu'miniintaa ilaahay imtixaanka iyo ibtilaaga waxaa loo geliyaa in la kala sooco haddii ay noqon lahayd muslimiintu markay meel is soo taagaanba hulluf inay gaalada ku leefayaan munaafiq iyo muuminba lama kala gartan ila dadku u arkaya markaad meesha istaagtada inay dhimanayse guusha dee dhankaaguma kaga dhufan lahayd adiguna waxay kuu joogtaa ma jirto laakiin haddaad ogtay geeri iyo dhimasho iyo jab iyo wax waliba inay dhici karaan taa macnaheedu waxa weeyaan cidda iimaan aakhira aan qabta unbaa dagaalka soo gelaysa ilaahay markaa wuxuu leeyahay mu'miniinta si loo kala saaro ayaa ibtilaa'aadkani u dhacaan baa ilaahay leeyahy wamaa kaana allahu liyadara almu'miniin calaa maa antum calayh sidaa ku joogtaan ilaahay mu'minka kuma daynayo xataa yamiiza alkhabiisa min aayib baa ilahay yidhi ilaa uu alla ka saaro subxaana wa tacaala ka xun iyo ka wanaagsan la kala sooco see loo kala soocaya bitajriba mushkilaad kala idinku kala soocaya saa awgeed baa ilahay leey wamaa kaana allahu liyulicakum cala algayb haybka alla idinma tusaya laydinma odhanaya hebelna intaasina waa munaafiqiin intaasina waa mu'miniinuna saa u kala baxa lama odhanayo ee waaqaca laydinku saarayaaba ilahay leeyahy haybka waxba kama ogaanaysaane practically intaad dagaalada gashaan baa dhibka iyo jabka iyo iimaan darada iyo munaafaqa iyo mu'minkaba halkaasay kala caddaanaysa saa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy nimankan munaafiqiintiiyo waxaan waa la maydhay ولذلك بقى إلهي وحله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون إلهي وحث المامة سبحانه وتعالى wixii idin asaybay ee idinku dhacay maalintii ciidamadu kulmeen baa la leeyahy subxaana watacaala ilahay iidankii bay marka hore ku dhacday ee ilaahay waa awooday marka horeba inuu gaalateeda ku tirtiro waxaana alla rabay subxaana watacaala inuu muujiyo kuwa mu'miniinta iimaanku kuwuu ka dhabtay rag baa ku soo baxay iimaankoodu meesha tan waxa kaloo alla rabay waliyaclam aladiina naafaquu inuu alla muujiyo baa layidhi kuwa munaafiqiinta ah kuwii lagu yidhi waqiila lahum tacaalaw qaatiluu fii sabiili illahi wadfacuu kuwii la yidhi waa kaalay oo dagaalama ama ilaahay dartii haddaydan u dagaalamayn kaalay oo magaaladiina difaacda waxaa la yidhahdaa weeraha kan waxaa ku lahaa cabdillahi ibnu camar ibnu xaraam jaabir ibnu cabdillahi aabihi cabdillahi ibnu camar riwaayo mursalo ibnu isxaaq uu warinayo can shiyuuqi uu ka warinaya wuxuu tilmaamaya markuu ninkani ciidanka la buxuu cabdillahi ibnu xaraam ka daba yimi cabdillahi ibnu camar ibnu xaraam isagoo raba inuu qanciyo oo soo celiyo ciidanku ay dagaalka galaan laakiin way diideen si walba waar haddaydan xataa jihaatamayn buu ku yidhi oo ilahay dartii u dagaalamay waa magaaladiina iyo kaalayo madiina difaacda oo tolkiina iyo dadkiina wax ka difaaca wax walba way diideen waxaa la ydhaha intuu iskaga noqday buu wuxuu yidhi abcadakum allah acdaa allah fasayugni allahu cankum nabiya allaha idin fogeeye alla coolaa cadowgii baa tihiine ilaahayna nebigiisa wuu idinka qani yeeli doonaa cid idinka idiin dhaantaa ayaa ilaahay subxaana watacaala nebigiisa usoo siin doonaa ولذلك آيات كان وحل إلى أقواش الشيخ أعطيت المامسي تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ظلها وقال يا إلهي دفتي وتقالما أما قال يا مقالة الدفاع دو قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنا ما يشد قال ما تشير بيد لا تان تقالوكنا وين يصور راعي الحين إلهينا وحولهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ما لنت حق قال لماذا يقول وين إيمان كبا إلهي أفك وحي كلي نطب ما هي qalbiga wax kalaa ku jira baa ilahay leeyo qarsoon waa munaafiqnimay qarsanayaan ilahayse waa og yahay waxay qarinayaan baa laleeyahy subxaana watacaala tani waxay abuurtay markii ciidankii saddex meeloodoo meele ay hadhay waxay abuurtay baa la yidhaahdaa dadkii ducafaau liimaan yara ahaa ama shaki ku yara in dadka badh uu laabtooda wax soo galaan marka koowaad ciidankii muslimiinta way isqabteen baa layidhah waxay yidhaahdeen waar nimankan munaafiqiinta hadhay iyagaba maku bilowna saxaabadii badh baa tidhi intaynan gaalada laynin kooxdana ka bilowna warkuba ha yaraadeen qolana waxay idhahdeen kooxdan waa munaafiqiin waa iska daynana waxba la dagaalamayna inaga sii daayo labadaa ra'yaa yidhi waa ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu baa ilay famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn waar nimanka munaafiqiinta maxaa laba kooxood ugu noqoteen baa la yidhi subxaana watacaala kuwan ilaahay baa halaagaye waxba laba kooxood ha ka noqonina munaafiqiintii noqoshaday noqdeen mujtamacii dad bay niyadoodii wax ku soo rideen walidaalik baa laba qabiil laba reeroo ka mida saxaabadii meesha maraysay ayaa shakiye oo yidhi dee ciidankiiba haddii intaani noqday inagu maxaynu ka dagaalamaynaa waar inana ma iska hadhnaa laba qolaa isweydiweydiiyey laakiin ilaahay baa sugay subxaana watacaala iyo waxay dhahay war waxaasi waa dulinime aan dagaal gallo nimankan waxba raaci mayne waa banu salima banu salima oo reer khasraja iyo banu xaarisa o awsa awsiya khasraja laba reeroo ka mid a iyagana waa ka qur-aanka ilaahay tilmaamaya yacni meesha tan wixii ka dhacay oo dhan xataa quluubta dadka wixii ka dhacay ba ilaahay ka warramaya waqaa'icu siira waxay waxa kale kaga gedisan yihiin dadku waxa laga yaabaa inta badan inay kaaga warramaan dhacdada muuqaalkeedii hebella waa la dilay hebella wuu dagaalamay hebella caynka buu yeelay laakiin ilaahay wuxuu ka warramayaa quluubta xataa say isu rogrogaysay mawaqifta markii la taagnaa rabbu meeshuu kala taagnaa iyo koleba siday u fakeraysa baa ilaahay ka warramaya idan kitaab taariikh laga akriyo qur-aanka ugu fiican siira wax laga akriyo qur-aanka ugu fiican waayo waxaan dad ka warramin baa ilaahay ka warramaya subxaana wa tacaala walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy id hama طaa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhumaa baa ilahay id hama طaa'ifataani minkum markay ku hamiday baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala waxaad xustaa markay ku hamiday laba kooxood oo idinka idinka mid iyana inay fashilaan baa ilaahay laakiin ilaahay wuxuu leeyahy wallahu waliyuhumaa qoladan iimaan baa ku jiray shaytaan unbaa wax werweriyey iyagu munaafiqiin may ahayd dabeetana ilaahay baa wuxuu leeyahy wallahu waliyuhuma kuwan ilaahay baa subxaana wa tacaala u gargaaray oo weligooda ah kooxdaa munaafiqiintii saasay ku hadhay muslimiinta intii kale soo hadhayna hore ayay u socdeen mawqaca shaykhayn la yidhaahdo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa ciidankiisii ku ururiyey ciidanka intii soo hadhay markuu halkaas ugu keenay ayuu nebigu ciidanka wuxuu aaday wixii aan dagaalgeli karaynin si uu u celiyo waayo dadka meesha maraya waxaa ku jira dad wada janno doonaya yani waxaa u muuqda munaafiqiinta gaaladanba u muuqata iyo dagaalkan saxaabadana waxaa u muuqda jannada iyo waxa waxa ka dambeeya gaalkan iyo awoodiisan iyo waxani ma ahaba waxa u muuqanaya ee waxaa u muuqda wax ka dambeeya jannooyin cardaha samaawaati walard oo ilah iyo rasuulkiisuba sheegaan baa u muuqda walidalik meesha waxaa maraya dhalinyaro yaryar oo aan qaan gaadhin oo iyana jihaad raba iyo ilaahay dartii inay u dhintaan nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu soo bandhigaa la yidhi dhalinyaradii yaryaraa wixii afariyo toban jiradii iyo wixii ka yaraa ayuu yidhi iyagu waa caruure ha noqdaan dagaalka iyay gelin laakiin waa loo loolamaya waxaa la isku dayaya in nabiga la qanciyo calayhi salaatu wasalaam baa la yidhaha raafic ibnu khadiijin in la yidhahda wuxuu yidhi anigu bahalkan gambuunka la yidhaaho saxaabadan waaweyniba igama badiso leebkiiyo qaansada hadduu qaado baa la yidhi khatar buu ku ahaa wiil yarna wuu ahaa saxaaba marka waxay dhaha ilaahay rasuulkiisa raafic ibnu khadiij isagu waa dagaalyahan bahashan lama seega halku ku ganee isaga sii daa baa layidhi raafic buu nebigu soo daayey baa layidhi calayhi salaatu wasalaam oo layidhi waayo adigu ciidanka raac samurata bnu jundub saxaabi yaroo kaloo laydhaha meesha jooga wuxuu yidhi ilaah rasuulkiisiyo aniguna raaficaad sii daysay un haddaanu iskalla dhulkun baan dhigaa anaa ka xoog badan mar haddaan ana raafic ka xoog badnahay halay sii daayo waxa la yidhi ballagdama raafic buu la legdamay isna raafic ibnu khadiijoo dhulku dhigay waaa la yidhaahna waayera yani waxaad arkaysaa dadka kani munaafiqiinta cabdillaahi ibnu ubay iyo saddex boqol oo nin oo la socda dib bay u noqdeen iyagoo le meeshan dagaallo kama jiro kuwanina iyagoo caruuray waxay isku haystaan ha laygu daro aan dagaalka galo oo ha laygu daro idan waxaad arkaysaa iimaanku inta uu bedelo iimaanku qof yar iyo qof weyn cidu galaba rijaal buu ka dhiga kuwa ilaahay lahaa rijaalun min almuuminiina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh qofka haddii iimaan qalbigiisa dego oo ilaahay rumeeyo oo uu janna u muuqato adduunya wuu ka quustaa markaa adduunya wax weyn lama aha sidaa awgeed ayuu labadaa saxaabi soo daayey riwaayadka qisaska ka warramaa ahlu siir oo dhan baa inta badan soo naqliya laakiin min xaysu sanad ma xoog badna laakiin waxaa la hubaa un in bacdu saxaaba uu celiyey masalan cabdillaahi bni cumar in maalintaa la reebay iyadoo saxiix riwaayad saxiixa ku soo aroortay cabdillaahi ibni cumar ibn alkhadaab inuu ka mid ahaa yaryarkii maalintaa la celiyey ee la yidhi idinku dagaalka ma geli karaysaan ciidanka intii hadhay wixii sibyaan iyo caruur ahaa markuu celiyey intaas labadaa nin un bay sheegaan ahlu siira wax yar oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo daayey ee maanta waxaad arkaysaa goobaha dagaalku duwalku yani waxay sameeyeen qanuun litajniid shaqo qaran ama waxa ka la sameey qaanuun litajniidku dunidao dhan bu ka jira dadka dhalinyarada waddanku leeya o dhan in lagu qasbo inay askar soo maraan ama duwalka dhaalimiinta ahi dadka intay soo raafaan bay dagaalka geeyaan dunidao dhan waa waxa aana nimanka dictatorski intay dadka raafaan bay goobaha dagaalka geeyaan kuwana waxaad arkaysaa nebigu siduu u tarbiyeeyey waar ka jooga baa lagu qasbaya yani kuwii tarbiyadii nebiga qaatayna joogaa lagu qasbaya kuwa kale dhulka dhaalimiintu ka jirtana dadka dagaalada waa lagu qasbaya qasab iyo xoog baa lagu geynaya askar baa geynaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidankiisii buu soo kaxeeyey markuu halkaasi soo bandhigay wuxuu keenay buurta uxud dhinaceeda wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidankan u dagaalgeliyey qaab uu safay nabarka wuxuu u saaray buurta uxud ciidankiina wuxuu u soo jeediyey xagga magaalada madiina taa macnaheedu waxa weeyaan ciidankii gaaladaaba xagga magaalada madiina ka soo xiga iyagu way weydaarteen buurta uxud bay tageen buurta uxud iyo waxa ku siman ayay dhabarka uga dhigteen meelteeda maadaama labada ciidan ay kala badan yihiin waa in taktiik dagaal lagu daraa si wax la ysaga dhicin karo nabigu calayhi salaatu wasalaam buurta uxud buu markaa dhabarka saaray xagga magaalada madiinana ciidankiisii wuu u soo jeediyey wuxuu kaloo sameeyey konton nin oo gamuunleeya ama qoladan leebkiiyo kaasada gani taqaana ah oo wato cabdillaahi ibnu jubayr saxaabi la yidhaahdo waa uxud bay ka soo jeeda wuxuu ugu talagalay nabigu calayhi salaatu wasalaam inay muslimiinta dhabarka ka ilaaliyaan oo aan fardoolaydu markaasi dhankaasi ka soo gelin wuxuu ku adkeeyey nimankaasi nebigu war haddaana aragtaan sida xadiidka bukhaari dhigayo in ra'aytumuuna takhtafana ayr haddaa aragtaan iyadoo shimbiruhu haadu iyadoo nagu dhacaysa haddaa aragtaan buu nebigu yidhi falaa tabruxuu makaanakum aada meeshiina idinku ha ka soo kicina haddaa aragtaan iyadoo lalaleeyey oo haadu nagu dhacayso ha ka soo dhaqaaqina idinku buurtiina buu nebigu ku yidhi wain ra'aytumuuna hazamna alqawma wa awطa'naahum falaa tabraxuu makaanahum haddaa aragtaan ragga anagoo jebinay oo dhulka dhignay haddaa aragtaanna idinku meeshiina ha ka soo kicina nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankan rumaadda ah wuxuu ku adkeeyey hal shay oo ah inay gamuunkooda halkaa la fuushanaadaan oo ciidankaa dhabarjibinun iyagu ay ka ilaaliyaan oo fardoolaydu ciidanka maadaama laga tiro badan yahay weji kuna haddii loo sameeyo saf kuna laga dagaal galo xataa saddexa kuna nina kaa soo horjeeda meel kuna ay kaala wada dagaalamanayna inay helin bay badantay laakiin haddii loo ogolaado inay dhan walba kaa soo mari karaan waxa weeyaan dhan walba dagaalku wuu kaaga soconaya markaa ciidan badan baa kula dagaalgalaya sidaa awgeed nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday buurtan iyo xaggeeda dambe oo dhan inaan cidiba ka soo geli karin fardaha iyo waxa soo gelayo dhanna in la joojiyo nimankaasi kontonkanin inay ku fillaadaan in waxbaba ay xaggaa ka soo wareegaan oo iyagu ay adeegsadaan maadaama ay meel tala fushan yihin oo aan farasna soo gaadhaynin inay gamuunkoodaas un adeegsadaan oo wixiis idhaahdaa meeshaa soo maraba inay celiyaan madaafiicdooda ku garaacaan waxaanu nabigu faray calayhi salaatu wasalaam markaa hadday guulaystaan iyo haddii laga guulaystaba inay meeshoodaa joogaan markaynu istraatiijiyada dagaale meesha tan eegna macnaheedu waxa weeyaan dhulkii korreeyey oo dhan muslimiintaa jooga waadiyadii hoose ee dhankan madiine xigayna waxaa looga tegay dagaalada riwaayada daciifaan xoog badnayni waxay sheegayaan in yani markaan leeya daciif waa mursal sanadkiisu inta hore waa ka saxiix laakiin marasil suda oo aan xoog badnayn weeyaan dagaalku intaanu bilaabmin baa la yidhahda waxaa dhacay mubaarasa mubaarasadaasi waxaa u soo baxay baa la yidhaahdaa ninkii calanka u siday nimanka gaaleed oo talxa bnu cutmaan la yidhaahdo xaamil lugaa lmushrikiina iyo cali ayaa isu soo baxay baa la yidhahdaa cali baa markiiba dilay si kale haddaynu tilmaamno ahlusiyarku meesha tan waxay tilmaamaan mubaarasaad aada u tiro badan leh waxay idhahdaan nimanka mushrikiinta ah abu sufyaan baa markii hore soo booriyo wuxuu ku yidhi reer banu cabdidaar niman la yidhaahdo ah calanka quraysheed iyaga xaq ulahaa baynu hi inay sidaan cid kale inay dagaal galisay xaq uma lahayn laakiin maalintii beder baa la yidhi markiiba kuwii calankooda sidiiya wixiiba waa la laayuun markii la laayayba calankiiba cid qaadaan la waaye ciidankii wuu kala fardhamay abu sufyaan wuxuu yidha la yidhi beri maalintii horaana ceebayseene calanka iska keena si uu dhiirigaliyo nimankan ma calankaanu hidow lahayne ilaa iyo jadka jad anagu haynay baanu maanta cid u dhiibna waa ku dhimanaynaa bay yidhahdeen ba la yidhi culamaysiyar markaa waxay sheegaan maalintaasi nimanka calanka haysta ee mushrikiinta inay aada u dagaalameen laakiin mubaarasaadkii koowaadna muslimiintu dagaallo xoogan zubayr ibnulcawaam iyo raggaasa u baxay baa la yidhahdaa kii koowaad oo awrku kala soo degay bay yidhahdaan oo wuu gowracay dabeetana lix bay sheegaan isku reeroo meel qura lagu gowracay laakiin maan arag wax riwaayado saxaabo badan oo tilmaamaya inkastoo mar haddaan masaa'il caqiidi iyo shareeca toonaanay ku sugmaynin waa xadid walaa xaraj haddii la sheegana dhib badan maaha calaa kulli xaal waxay riwaayaadka daciifkii tilmaamaan mubaarasa inay dhacday laysu soo baxay raggaasi ay isgaleen laakiin kuwii mushrikiintaa la laayay waxay kaloo riwaayaadkaasi sheegaan ninkii la odhan jiray abu caamir alfasiq abu caamir alfasiq nin loo bixiyey abu caamir alraahib baa la yidhaha waa nin aws ka tirsan nimaynu arki doonno aabowye xandala ninka la yidhaha hasiilu lmalaaika ninka culamaa siira ku tilmaamaan waa ninkaa aabihii laakiin iimaanba halkan kala mariyey midna waxaynu arki doonnaa isagoo caruusa oo haweentiisii la jooga inay yeedhu dhacday oo dabeetana inuu muqubayste haleeli waayo u ka soo booday intuu hubkiisa soo qaato u dagaalka halkaa ka geli doona midna wuxuu ku maqanaa safaru quraysh soo dagaal gelinaya uu leeyahay kaalaya qurayshay dagaalama wuxuu kaloo leeyahay magaaashii haddaan tagana abu caamir waxaa la odhan jiray abu caamir araahib baa la odhan jiray fi ljaahiliya mutanasara ayuu kristan dhaantay markaa nin kristana buu noqday ninka kani maadaama uu nin kristana noqday wuxuu colaad badan buu islaamka u qaaday laakiin wuxuu u baxay inuu islaamka ku soo dagaalgeliyo quraysh marka wuxuu ka mid yahay raggan quraysh muddada ku maqnaa isaga iyo nin kaloo aynu arki doonno isna la dili doono yahuudiya kacab ibn alashraf la yidhaahdo nimankaasi madiinay ka tageen waxay qabteen maka waxaanay u tageen inay dagaalgeliyaan quraysh oo la booriyo la yidhaha ka kaca abi camir ra'yi labaad buu wado o ah maadaama nin awsa ahay markaan meeshii daba tolkay inaanu gacan haadiya unbaa ku filan buu leeyay maxamed cidi ku hadhi mayso aniguunu udhiga meeshii markaan taga anaa gacan haadinayay wuu yimi waxaa la yidhahdaa markaanta ciidamadu isu safteen ayuu soo baxay isna isagoo le tolkayme meesha ha laga soo yaabo waxay ku yidhaahdeen abu camir alfasiq akhzaaka allah baa la yidhi alle ha ku hoojiyo adna meeshaad socotaa baa la yidhi cidi waa u soo bixi weyday oo cid baa raaci weyday yani gaarqabahan isagu rabshadiisu may hadhin ee waa masjidu diraarna ninka ka mas-uulka ah yani markii dambe ee meeshan dagaaladani dhaceene la kala tegeyna wuu baxsaday romanska ayuu tegey romansku kasoo taaliibka kasoo sameeyey qolada munaafiqiinta reer madiine waa ninkii kusoo xidhmay waa kii yidhi meel aan kasoo duulimaa tagnaynoo sameeye masaajid bay yidhahdeen aan ku magacaawno masjidu diraarka qur-aanka ilaahay kaga warramayo waa kooxdii samaysatay calaa kulli xaal abu caamir alfasiq wuxuu isku dayey inuu goosto muslimiintii gaar ahaan nimankii reer awsa uu la tolahaa meesha ka soo baxa buu yidhi cidina waa u dhegtaagi weyday dagaal aada u adag baa maalintan markaas bilaabmay nimanka mushrikiinta waa lasoo tirtirsiiyey ta kale raggan meesha maraya waa raggii aabbayaashood laalaayey waa cikrama iyo khaalid iyo yani ragga kan aabbayaashood iyo walaaladood iyo adeeradood iyo odayadii qurashadoo dhan baa tegey saa daraaddeed safwan ibnu moy dhammaantood meeshay marayaan quraysh way ka go-antay markan inay dhintaan muslimiintana way ka go-antay ixda alxusnayeyn in midun la helo in la janno galo ama in la guulaysto waa ka go-antay labaday ciidan markaasi dagaal aad u adag baa dhacay baa la yidhaha dagaalka waxaa la tilmaamaa xad yani calankii bay yidhahdaan mushrikiinta ilaa lix nin ay u kala dambeeyeen oo mid kasta oo taagan gambasha laga dhigo oo ku kala taago oo iyana dhaqaaqi waayeen iyadoo la laynayo calanku yuu dhulka gaadhin la yidhi muddo markuu dagaalku socday oo aada u kululaaday oo meeshu dagaaladu ay aada u adag yihiin waxaa la yidhahdaa maalinta nebiguna calayhi salaatu wasalaam siduu saxaabada u boorinayay intuu seef soo saaray buu yidhi man ya'kud haadi waryaatan xaqeeda ku qaadanaya buu nebigu alayhi salaatu wasalaam seeftan yaanu dhiibaa buu yidhi waxaa la yidhi nin waliba wuxuu damcay inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam seeftaa uu tilmaamayo maanta ka qaato oo ku dagaal galo ana ana ana baa la yidhahdaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ya'kud bixaqi seeftan qaadasho qura maaha yaa xaqeeda ku qaadanaya xaqeeda ayaa ku qaadanaya markuu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam xaqeeda ayaa ku qaadanaya la yidhi faaxjama alqawm ayaa dadkii markaa dib isu soo tagay seefta ayaa qaadanaya markaa cidin waliba keen buu yidhi markuu yidhi kumaa xaqeeda marinaya ayaa dee waa su-aal weyn xaqan uu nabigu ka doonaya alayhi salaatu wasalaam in seefta la mariyo walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh